ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuh tacala wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan aruuryo suuban idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxala ay ka qoraan oo dhegeysta aad dhegeysataan mar weliba marka laga reebo sabtida iyo xadda dhegeystayaal waana wargeysada kale the daily nation iyo the standard waxyaala ay qoraan dhegeystayaal dhegeystayaasha la wadaagnaa waxaana saaka halkan markaasi aan ku arkayna wargeyska weliba laba dhinac ay kaga siman yihiin iyadoo dhamca dabcan waa dabcan waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale xulafooyinka kale sida markaasi xisbiyada markaasi miday ismi dabcan midoobay oo sidoo kale waa kuwa markaasi oo kale loo yaqaan waa stephen coloso misioka iyo sidoo kale musilia mudavadi moses otengula iyo kanu gideon moy ayaa markaasi waxay la kulmeen madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka rail ra-iisul wasaarihi hore dalka raila odinga madaxa xisbiga o d m kulan markaasi madaxweynaha uu damaan iskugu yeeray dhammaantood halkaasi ay ka wada shirayaan siyaasadda labada kun labaiy labaatan qorshooyin ayay markaasi kaga hadleen dhegeystayaal ilaa gaaraya shan ama afar qorsho gaarayaan sidii markaasi dhaqaalaha ka mid ah cudurka covid sagaal iyo toban iyo weliba isku xirka kenyaanka dhammaan ayay halkaasi kaga hadleen waxaana markaasi halkan sida wargeyska qoraya tusinaysaa sidii dhammaan iskugu keeni lahaa oo sidoo kale haddana isdhexgal xoogan oo loo sameyn lahaa oo markaasi heshiisyo labada dhinac ay markaas u sameeyaan sidii markaasi raayila iyo asxaabta kale ay markaas xubin ugu noqotaan iyadoo markaasi wakhtiyo yar oo keli ay ka harsantahay ilaa iyo saddex waa saddex boqol lixdan iyo shan ilaa iyo saddex boqol iyo lixdan iyo saddex ayaa ka harsan dhegeystayaal dabcan doorashada guud ee wadanka markaasi ka dhici doonto waxaana halkan markaasi madaxweynaha oo shirkooda kala duwan uu kula yeelanaya asxaabtaasi oo sidoo kalena uu doonaya markaasi inay wada heshiiyaan heshiiska kadibna markaasi markaas ay kusoo saartaan qof shaksi ah markaas wax bedeli karo ama hanaanka hogaanka wax ka bedeli karo dalka markuu ka dego madaxweynaha dalka uhuru kenyatta dhegeystayaal iyadoo markaasi u muuqato in xulafooyin markaasi dabcan ay aada u taageersan yihiin dhinacyada kala duwan ee siyaasadeed ee wadanka markaasi imikan ka kala socoto iyadoo sidoo kalena madaxweynaha qorshihiisa ahayd in markaasi sida qaara markaasi sheegayaan kuwa dabcan dhanka siyaasadda faal ka faallooda ama gorfeeyo waxay tilmaamayaan sheegayaan in madaxweynaha dabcan laga codsaday oo ama sidoo kale raila odinga ka codsaday in markaasi dhexdhexaad uu ka noqdo arrimahan sidoo kalena uu soo fargeliyo kadib markay sheegeen in markaasi uu u ekaa qof aan siyaasaddiisa meel gooni ah u wato iyadoo dhinacyada kala duwan looga kala jeystay ayaa tani haddana keentay in dhammaan laiskugu wada keeno halkaasi shalayto ayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah sida wargeyska boggiisa afraad saaka macluumaad faahfaahsan oo kaga bixinayo kulanka madaxweynaha iyo asxaabtaasi ay markaasi kaga arrinsanayaan siyaasadda mustaqbaleed dhegeystayaal wargeyska boggiisa tobanaad saaka waxa uu qoraya halkan uu leeyahay markaad fiiriso dhegeysta iyadoo sidoo kale wargeyska halkan uu markaasi qorayo harassing my allies will end very soon ayuu leeyahay waxaa sidaas yiri madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dabcan cagajugleynta iyo dhibaatada markaas aad ku haysaan xulafadeyda mar dhow ay soo afjarmaysaa waa sida wargeyska boggiisa tobanaad uu ku qorayo isagoo markaasi digniin culus u dirayo ciidamada iyo sidoo kalena asxaabta kuwa markaasi soo adeegsanaya oo markaasi shirarka kala duwan ay qabsanayaan iyo weliba kulamada kala duwan ay qabsanayaan markaasi laga carqaladeynayo waxaana uu sheegay tilmaamay in markaasi wakhtigeeda ay markaasi soo dhowdahay oo ay dhammaan doonto laakiin wuxuu sidoo kale niyada ku adkeysanaya madaxweyne ku-xigeenka iyadoo haddana kulamada iyo kulamada markaasi magaalo xeebeedka mubaase ay ka dhacday haddana sii adkeynayso xiriirka markaasi dhinacyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo sidoo kale kala fogaansho xoogan iminka laga dhex dareemi doono waxaana markaasi dhaqaalaha markaasi dhinacyada kala duwan ee dowladda sida markaasi madaxweyne ku-xigeenka oo asagana uu ku sheegay in potom up wax qaar uu la soo baxay oo qaar markaasi istaraatiijiyada sare lagu qaadi karo dabcan dhaqaalaha wadanka iyadoo dhinacyada kalena iminkan ay ka shirayeen sidii markaasi kaalin weyn looga qaadan lahaa in markaasi dhaqaalaha cudurka safamarka covid sagaal iyo toban uu ku keena wadanka in xubin ama kaalin weyn loo sida looga qaadan lahaa ay u soo saaraan ama qorshahaasi ay ka wada xaajoodaan inta markaasi madaxweynaha uu xilka uusan ka degin sanada labada kun labaiy labaatanka doorashada guud ee wadanka markaasi ka dhici doonta xilli wareejinta wadanka cidda uu ku wareejin lahaa dhegeystayaal sida wargeysyada kala duwan isaga qorayaan waxaana wargeyska tani ay imaaneysaa kadib markii kulan ay markaasi ay lahaayeen xulafada madaxweyne ku-xigeenka asxaabtiisa ee ciidamada booliska ay kala direen kuwa u d a kuwaasoo sheegeen inay isku soo baxyada iyo banaanyada loo ogoleen halka ay sidoo kale ay ku tilmaamayaan ayna sheegayaan inay weliga ayagana sidoo kale isku imaanayaan madaxweynaha iyo asxaabtiisa maxaa inagana markaasi nlaguna diidaya maxay tahay sababtu waxyaalaha markaasi laisweydinayo kenyaanka isweydinayaan ayaa tahay madaxweyne ku-xigeenka ayaa u muuqda mid markaas aada u cilaysan ama mid markaas xanaaq fara badan ka muuqdo laakiin aan markaasi dareensiineynin shacabka yacni waxyaalaha markaasi loola dhaqmayo waxaana sidoo kale tani kaga dambeysay arrimihii dabcan kaga horreysay arrimihii markaasi xiriir markaas sida la sheegay in in turkish u dhashay turkiga u dhashay inuu cilaaqadama xiriir ula samaystay kaasoo la sheegaya in lagu tilmaamayo qof argagaxiso ah oo markaasi taakuleya taageero iyadoo taasina la sheegay in sumcadiisa markaasi doonayaan in ay wiiqaan taasu ku sheegay suurtagelimada wakhtigeedana in ay markaasi la joogin sida markaasi madaxweyne ku-xigeenka william ruto uu sheegayo kulankii uu ku tegi lahaa uganda oo sidoo kale kulamada kala duwan ula qaadan lahaa ninkaasi ganacsata ganacsadaha ah ayaa markaasi sheegtay in dhibaato kale iyo tahay mid markaasi siyaasadaysan oo la siyaasadaynayo sida markaasi ku-xigeenka madaxweynaha dalka uu sheegayo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi-bari ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal bal iminkan waxaa haddana markaasi soo baaxaysaa oo sidoo kale taxation ama dhanka markaasi canshuuraha sare usii kacaysa haddana dabcan nolosha bini aadamka iyo weliba kuwa kenyaanka halkan waxaa wargeyska boggiisa sodonaad qeybta dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale qeybta markaasi wararka uu ku qorayaa qaab markaasi sare loogu qaadayo canshuuraha waxaana markaasi haddana leeyahay kenyaanka waxay mar kale haddana bixin doonaan oo markaasi sare usii kici doonta biyaha iyo shidaalka iyo weliba meelaha markaasi cabitaanada sidoo kale octoobar meesha laga gaaro waxaa noqonaysa in sare loogu qaadi doono sidii markaasi qiimaha markaasi dadka noloshooda ay ku adkaanayso kuwaasoo la sheegay in wax ay ka bedeli doonto dhaqan dhaqaale ee wadanka taasoo la sheegay in ay doonayaan in sanad kale maleedska kale ee sanadka kale ee wax ay ku darto ay kaga bedasho iyadoo sheegay in dhaqaalaha wadanka uu aada u xumaanayo waxaana dowladda ay sheegaysaa sida wasaaradda maaliyadda iyo weliba kuwa bankiga dhexe ay sheegayaan in ay markaasi indheindheeyeen sidoo kalena ay noqotay mid markaasi aan laga fursan karin noqotona in markaasi dhaqaalaha wadanka sare loogu qaado iyadoo markaasi loo adeegsanayo ama loo marayo canshuuraha wadanka sida wargeyska boggiisa sodonaad saaka uu qorayo waxaana wargeyska boggiisa tobnaad iyo koobiy tobnaad saaka uu qoraya failure to gate the vaccine has the consequences aa lagu leeyahay dabcan waa kuwa markaasi shaqaalaha dowladda the civil servant waa kuwa dowladaha u shaqeeya ama dowladda u shaqeeya waxaa markaas ay haysan ilaa iyo saddex iyo labaatanka bishan kuwaasoo loogu qasbayo in ay markaasi daawada tallaalka ay qaataan haddii ay qaadan waayaan waxaa leeyahay disciplinary action waxaa markaas laga qaadi doonaa tilaabo sida wargeyska saakuu qorayo waxaana wargeyska waana midda markaas uga hadalhaynta badan qeybta twitterka iyo weliba facebooka qabsatay sida wargeyska boggiisa tobnaad iyo koo tobnaad faahfaahin macluumaad fara badan ay aada uga qorayaan saaka waxaana markaasi keentay iyadoo markaasi qaar ay ka cagajiidayaan kenyaankana imikan loo dirayo dabcan digniin adag oo wax ay tilaabo ay ku qaadi karaan kadib markii la sheegay in cudurka markaasi wejigiisa afraad ama fourth waf wadanka markaas aada u soo galay waxaana markaas la sheegayaa in tilaabada markaas ay ku dhaqaaqi doonaan sidoo kalena tilaabo ciddii markaas qaadan weyso medical ama caafimaadka ama talaalka vaccinka in tilaabo sharciga markaas waafaqsan laga qaadi doono sida markaas ama dowladda ay sheegtay waxaana markaas loo adeegsan doonaa tirooyinka markaas rasmiga ah oo markaas xaqiijin ah iyadoo qofka talaalka u qaatay waxaana dhammaan wasaaradaha kala duwan iyo kuwa markaasi dowladaha ama dowladda u shaqeeyo laga doonayaa in si deg deg ah ay waxay ku qabsadaan ama sidoo kale tallaalka ay ku qaataan sida wargeyska saaka uu qoray dhegeystayaal waxaana dabcan inta markaas iminkan laga xaqiijiyey guud ahaan waa laba boqol laba iyo labaatan waa laba boqol laba iyo toban kun shan boqol toddobaatan iyo saddex cudurka koofaa markaasi laga kala xaqiijiyo wadanka waxaana dumar ah waxaana rag iyo dumar ay u kala baxaan ilaa iyo boqo waa boqol labaatan iyo lix kun boqol soddon iyo lix halka dumarkana ay yihiin siddeetan iyo lix kun afar boqol soddon iyo toddobo inta markaasi kasoo caafimaaday waa laba boqol iyo sideed kun saddex boqol sagaashan iyo afar dhimashada waxay mareysaa cudurka covid sagaal iyo toban afar kun boqol toddobaatan iyo sagaal cases oo markaas laga soo kale dabcan meelaha markaasi afartan iyo todobada county lixdan iyo shan kun sideed waa lix kun shan boqol sideetan iyo sideed boqolkii wax markaasi ay ku tilmaamaysaa wasaaradda caafimaadka in markaasi sida markaasi shaqaalaha iyo sidoo kale ay u qaateen caafimaadka sideedan sideedii ilaa iyo inta markaas hore waxay sare usii kacday boqolkiiba lixdan iyo toddoba dhibic sideed iyadoo markaasi la doonayo sanadkan gudihiisa in tiro markaasi aada u badan ay qaataan gaaraysana ilaa iyo toban toban milyan oo markaasi kenyaan ah tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban dhoosaska ayaa markaasi iminkan ay gaarayaa ilaa iyo lix boqol dhooska koowaad waxaa markaasi qaatay ilaa iyo lix boqol toddoba iyo toban kun afar boqol labaatan iyo laba taasoo boqolkiiba lagu qiyaasay konton iyo lix halka qeybta wejiga labaadna ay qaateen saddex boqol sideetan iyo toddoba kun soddon iyo lix waxaana markaas lagu tilmaamay qiyaastii boqolkiiba konton iyo shan waxaana wejiga kale ee markaasi furfurmanayo ayagana ay ku tilmaameen inay qaateen ilaa iyo afar boqol sideetan iyo toddoba saddex boqol sagaashan iyo afar boqolkiiba afartan iyo afar dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa weli markaasi dhegta u raaricinaysaan dhegeysanaysaan subax wanaagsan arooryo suuban meel walbaa joogtaan dhegeystaan masiibada kore xubinta wargeysyada iyadoo markaasi aan arkaya qaar ka mid ah xildhibaanada iyo weliba eedeemo iyo hanjabaado markaasi kala duwan isku diray saaka dabcan kuwaas oo markaasi siyaasadoodana iyadoo loo kala ortamayo ama loo kala ordayo dhanka madaxtooyada ciddii ee markaas cid waliba waxay doonaysaa inay qofkeeda soo gashato xoog ay kusoo gashato laakiin waxaasoo dhanna waxaa xukuminayaan go-aan ka gaaraya dadka shacabka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan aroori suuban cid weliba waxaan ka doonayaa soddon ilbiriqsi ama labaatan ilbiriqsi meeshuu joogo halkuu ku sugan yahay deegaanka iyo weliba hadalhayntu maqalka idaacadda dabcan inuu qof waliba inoo soo koobo dhegeystayaal mahadsanadiin dhammaantiin meel walbaa joogtaanna si wanaagsan ayaan filayaa inay dhammaantiin aad kusoo wada kacdeen oo howlihiina aad ku kala wadataan dhegeystayaal qadadka telefoonka u hore barnaamijka dabcan xubinta hadalhayntu dhegeystaha inoo furayo ayaa marka hore soo dhaweynaya dhegeystaha qadka telefoon ku jiro walaal soo dhow waan ku salaamaya subax wanaagsan subax wanaagsan waan ku salaamaya haye zakari
waanfiicna walahi maasha allah saaka suuf zaaid ayaa xalaadeeda waa wanaagsan yihiin si fiicna ayaa loogu abira aad baad umaadsan tahay suufta waa okay walaal magacaaga soo dhow adigana subax wanaagsan waan ku salaamaya waxaan haye halkay ku sugan tahay
mandheera maneera ka waran saaka
mandheera xaafadada waa bashbash iyo barwaaqo aad baad umaadsan tahay dhegeystaha kale walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal soo dhowo asagana qadkuu kasii bixay dhegeystayaasha idaacadda star f m weli dhegeysanayaan dhammaantood subax wanaagsan ayaan leeyahay qadka telefoonkaad ku jirtaan subax wanaagsan aan ku salaamaya walaal ila hadal fadlan subax wanaagsan walaal soo dhowo subax wanaagsan halow star f m subax wanaagsan
helo ila hadal subax wanaagsan
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu raadiyaa iska gaabi haddaad doonayso inaad ka qayb qaadato waa xadar dheere carays si fiican baa lagu baryay alxamdulilah iskuullada waa la aaday biyahana waa socdaan haye
insha allah maasha allah idaacaddana si fiican baan u maqlaynaa aad iyo aad baad mahadsan tahay okay dhegeystaha kale qadka walaal soo dhowow halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan yuusuf bakasbax waxaana wanaagsan waa cabdi aadan xagar dheer cabdi aadan xagardheere ka waran saaka aad baa loo wacanya maasha allah waa la fiican yahay waraxti dhib ma jiro xogaha yar oo maarata oo dareen oo an- annaga dad xa- oo maarata xaryaha ahay ayaa na soo food saaray aha oo oo ku saabsan dad badan oo iska deganaa oo soddon sano deganaa taariishiisi lagu baxay oo dadkiina degan yihiin oo mar la garan lahayo salligisaad meel loogu dhaqaaqay marka dareenkaas uu ku jiraa sida kaleeta aad baa loo wacanya aad baad umahadsan tahay cabdiyow cabdiyow aad baad umahadsan tahay walaal soo dhowow subax wanaagsan
wanaagsana waxaan yuusuf waan ku salaaxan soo jeeda wajeed soomaali kuda gaar ahaan kasta see lagu yahay
helo see lagu yahay
si wacan baa loogu abirsada leenta waxba ma jiraan aad baad umahadsan tahay xabsooye dhegeystaha qadka telefoonka subax wanaagsan halo salaamu calaykum magacaaga wcalaykum salaam waa nuurlajo xagar dheer jooga ka waran xaga dheera alxamdulilah basbas nabad baa lagu waabarisay iskuulada waa loo diray wax lagu ajeera alxamdulilah alxamdu lilah walaal magacaaga soo wanaagsan salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal abaa nabadda gaarisa county gaarisa ka wanasaaka
intaan joognaa si wacan baa lagu abarisa alxamdulilah aladi axyaanaa bacda ma umhaadka nabad ayna shuur mhm
walaal macaane anaga waxaan la yaabanahay siyaasadda waddanka nooca ay u socoto mhm
madaxweyne ku-xigeenkan inuu aqooteen la saaro madaxweynaha iyo culimada uu rabo inuu jiidana uu meel walba ay ku qabsaan shir
barnaamijka hogaanka kala soc barnaamijka hogaanka kaga boon doonta insha allah wal subax wanaagsan walaal soo dhow magacaaga
maxamed axmed gacandar magacaaga maxamed axmed gacandar halkay ku sugan tahay gacandar gacandar yah gacandar etoobiya okay kasee lagu yahay alxamdulilah wasaxa lagu waabarisay alxamdulilah dhagdhag soo ma ahan dhagdhag waa maasha allah mahadsanid wax wanaagsan waan ku salaamaya walaal
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga waa cusman dacr ibraahim xagar beer xagareero ka waran saaka alxamdulilah walaskilaa walaal dhagdhag soo ma ahan maqalkeeda caddana oo kee mahadsanid mahadsanid soo dhow wax wanaagsan wanaagsan waxaan mobile dhab ma ogahay midhana ka baran
aad iyo aad waa la fiican yahay haye
dhammaan dhegeystayaasha salaam aad baad umaadsan tahay dhegeystaha kale qadka soo wanaagsan
wanaagsan waxaan yuusuf bakadaan ku salaamaya halkaa ku sugan tahay waan kaa qaaday
abua raxma buulaada hojeer wajeer ka waran saaka hodan
waan baqshash waxaan waa fiicanahay idaacadda naga gogolisa naga tagtagtaa waa laga- wax- waxaa laga qabanayaa daqiiqada kadib adaa u dambeeya soo wanaagsan
wanaagsan waxaan salaam calaykum raxmatullahi barakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi bar magacaaga
saaxib waa saciid maamulka wajaar wajeer ka waran saaka nabadda aan maxaa kusagaan la alxamdulilah hadalhayaa adareynta waa muslimiinta laba nabadyaal maqalka
maqalka waa mid fasiixa dhammaan dhegeystaalka wax wanaagsan mahadsanid subax wala mid ah dhegeystahaas ee qadka telefoonka u dambeeya dhanka wajeer aad bay u mahadsan dhegeystayash meel walba ay joogaan subax wanaagsan arori suban asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan kulan soo dhawaada barnaamijka hogaanka imikan si toos ah inoogu bilaabanayo dhegeystayaal waana taariikhda ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha ee sideedaada ee agosto sanada labada kun koob iyo labaatanka waxaana barnaamijka ini daadiina anigoo ah yuusuf bakat dhegeystayaal waxaana barnaamijka diiradda ku saari doona saaka kaga hadli doonaa kulan markaasi dhex maray madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale xulafadii markaasi ka wada tirsan dhurweynihii markaasi nasa ay ho- ay hogaaminayeen stephen close mesioka iyo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale musela mudavadi iyo moses watengula iyo sidoo kale gideon moy halkaasi kulamo kala duwan markaasi ay ku yeesheen iyadoo markaasi eh, wargeyska eh, dabcan ay qorayeen sidoo kale waxaana eh, sida madaxtooyada eh, boggada rasmiga ay soo dhigeen eh, arrimaha dhowr ah markaasi ay kaga hadleen waxaana sidoo kale qaar dabcan ay sheegayaan in madaxweynaha uu doonayo in uu soo celiyo eh, heshiisyadii iyo wanaaggii markaasi ka dhexeeyey warweynihii nasa in dib markaasi loo midooyo loo midoobo mar ama uu u mideeyo mar kale sida markaas wargeyska qaar ka mid ay qorayaan iyo sidoo kale een, aad warbaahinta aadka looga hadlay waa arrimaha markaasi u dhexeeya dhanka siyaasadda madaxweynaha dalka uhuru kenyatta haddaba madaxweynaha waxa uu markaasi een, u yeeray dhammaantood ee okaab waa kuwa loo eh, ku- dabcan eh, xisbigii markaasi la ba- la magac baxay okaa ama one kenyan alliance principal ay horgacayeen stephen closo misioka iyo sidoo kale gideon moy oo kano ka tirsan iyo musale mudavadi anc ka tirsan Mose- moses watenkula oo isagoo sidoo kale ford kenya ka tirsan iyo sidoo kale ku-xigeenka markaasi ee dhinaca o d m ka socdo kakamega wicliff operanya halkaasi ay kaga qayb galeen kulan markaasi madaxweynaha dhammaantood iskugu yeeray sidoo kalena ay ka adhaysaneen arrimo dhowr ah soo saareenna waxaana markaasi laga doonayo in ay xisbi ahaan ay ama sidoo kale urur ahaan ay ku midoobaan sanada labada kun labaiyo labaatanka madaxweynaha oo garwadeen arima- arrintan ka yahay sidii sidii dib dhammaan iskugu soo wada celin lahaa madaxweynaha waxa uu dhammaantood sheegay in arrimaha ajandayaasha qorshooyinka ay dhammaan ay doonayaan oo danka oo ha- dan markaas ugu jirto wadanka in ay markaasi ka arrinsadaan waxaana ka mid ah arrimaha markaasi amniga isku keenida shacabka kenyaanka iyo weliba tafaraaruqa dhanka siyaasadeed ee markaasi ku kala du- ee arrin dabcan ay ku kala duwan yihiin iyo arrimaha markaasi kenyaanka dabcan ama wax muhiimadda dabcan isku keenida u ah waxaa loo yaqaano national cohension ee sidoo kale waxay markaasi kaga hadleen dhanka dhaqaalaha iyo cudurka covid sagaal iyo toban arrimahaasi am- ilaa iyo shan qodob ama shan qorsho ayay kaga hadleen waxaana ay markaasi diiradda ku saari lahayn sidii dabcan ee sare loogu qaadi lahaa wadanka markuu ka dego madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sanadda labada kun laba iyo labaatanka saddex boqol lixdan iyo ko- da- saddex boqol lixdan iyo saddex ayaa imikan soo hartay oo maalmood ee ka dhiman sanada labada kun laba iyo labaatanka waxaana arrintan ay markaasi shantaasi shakhsiyaad waa shanta xubnood ee markaasi imikan ay doonayaan in la midoobeeyo waxaana markaasi arrintan oo ka- uu ka codsaday ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga in arrintan uu markaasi garwadan uu ka noqdo madaxweyne uhuru kenyatta sidoo kalena uu dhammaan iskugu ye wada yeero oo halkaasi ay qorsho kala duwan ay markaasi la imaadaan waxaana shanta qodob ee kaga hadleen oo madaxweynaha markaasi ka codsaday in ay dhammaan isku wada imaadaan oo sidoo kale arrimaha mustaqbalka waxay dani ugu jirto kenyaanka shacabka in ay soo wada saaraan sh- hal muqs- hal shaksina ay soo saartaan oo ay markaasi ku midoobaan waxaana tani ay u muuqataa een, arrintan kulankan ajendahan ee markaasi ee diiradda ku saaray oo madaxweynaha uu dhammaan u doonaya in uu dib u midoobeeyo shantaasi qof waxaana waa shanta shaksi waxaana tani ay markaasi noqonaysaa iyadoo markaasi xu- een, ee, d- dabcan ay hus- is- fooda isdari doonaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sanadda labada kun labaiyo labaatanka waana sida markaasi ay qoreen waxaana qorshaha iyo ajendayaashan ay xitaa markaasi ku adkeynaysaa xiriirka iyo cilaaqaadka wanaagsan ay markaasi imikan ay ka raadsanayaan madaxweynaha taasoo fursad markaasi u siin karto sanadda labada kun labaiyo labaatanka waxaana tani ay tahay qorshaha iyo kulankaasi in markaasi sii ballaaranayso ama si uu markaasi xiriirkooda in markaasi ay noqon karayso kuwo markaasi isku qalbafiyo oo xubin markaasi o d m oo horaan sheegtay in aysan doonaynin in markaas xulafaysi iyo waxyaala qaar aysan la samayn doonin ah- asxaabta kale laakiin taasi iminkan way isbedeshay oo qorshihii siyaasadeed ayaa markaasi sii xumaaday waxaana noqotay midkaasi mid o d m inay noqoto oo sidoo kale u baahan tahay gacan eh, saddexaad oo arrinta markaasi soo fargeliso ayna noqotay markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxayna iminkan ay noqon karayaan in o ok ama xisbiga markaasi iminkan ay horkacayaan madaxweynaha ku- ku-xigeenkii hore ee stephen cronzo misioka iyo sidoo kale gideon moy iyo moses watengula musele mudavadi xusbigaasi ay soo saareen dhegeystayaal ogsanow horaan dadkan waxay markaasi ka wada tirsaneen ururweynihii nasa inkastoo ee iskaga baxay musele mudavadi iyo stephen cronzo misioka iyo moses watengula waxaana markaasi sidaasi lagu kala jebiyey sidaasna ku burburay urweynihii nasa keentana culays fara badan in ay markaasi ay dareemayaan oo qaarkood ama shakhsiyaad kale ay markaasi ay imikan uh, u u ekaatay inay fursad fara badan oo ay u heli karaan sanadda labada kun laba iyo labaatanka laakiin raila odinga oo markaasi dhexdhexaad ka ahaa arrimahan ee nasa inay markaasi ka burburto ayaa marka hore ay ku aaneynayaan in asaga marka hore ka- iskaga baxay oo sida markaasi xoogayaha guud ee xisbiga ee markaasi o d m uu sheegay waa ninka markaasi lagu eh, si- waa sifuna uu sheegay in xisbiga o d m ay ka go-an tahay ee ku- dabcan kulamada kala duwan ay markaasi ay qaadanayaan sidoo kalena aysan marnaba ay ku mashquulinin arrimaha nasa kuwaas oo qaar isku dhedejinayeen sida horena hadalka u dhigeen waxaana markaasi isku dhedejitaanka ay ku- ay ku tilmaameen stephen closo misioka iyo sidoo kale musele mudavad iyo moses watangula waxayna markaasi ka noqotay mid markaasi kaga madax banaan laakiin taasi way socon weysa mar uu ku sugnaa vihiga wuxuu u sheegay in kulamo kala duwan iyo sidoo kale cilaaqaadka horaan markaasi u dhexeeya ururweynihii nasa ay markaasi ay sheegayaan in ay sii wanaajiyaan sidoo kale sii ballaariyaan laakiin taasi bay dhicin maalmo un kadib waxaa haddana go-aanka qaatay oo haddana sheegeen inay iskaga baxeen dhammaan ama aysan noo- eh, qayb markaas aysan ka noqon doonin urweynaha nasa waxayna noqotay in sidaa markaasi dhegeystayaal ay noqotay eh, xisbiga o d m oo horaan markaasi waanwaan ee dhan siyaasadeed iyo wada sheekaysi u socotay oo ku aadan sanadda labada kun labaiyo labaatanka sidii xubin ama heshiisyo kala duwan ay u wada gaari lahaayeen u wada qaadan lahaayeen una markaasi usoo saari lahayn qaab istaraatiijideed ee xubintooda iyo weliba heshiise kala duwan laakiin taasi eh, dabcan imikan waxaa markaa haddana ka soo hormartay arrintan kulankan madaxweynaha uu kaga codsanayo in ay dhammaan isku imaadaan sidoo kalena ay dib u soo celiyaan xisbigii horaan ama sbaysiga horaan ay ka wada tarsanaayeen ee nasa taasi ayaa markaasi kush- uu ku sheegay in guushooda ay dhammaan ay ku wada gaari karaan sidoo kalena wakhti fara badan uu u ku siin karo sidii kenyaanka looga dhaadhicin lahaa oo mar kale dib ugu- ee, ugu dooran lahaayeen haddana waxay markaasi kenyaanka haddana ay aad u hadalhayaan sidii haddana shakhsiyaadkaasi ama shantaasi qof ciddii markaasi haddana la xulan lahaa loo dooran lahaa ayuu haddana madaxweynaha dhaxdhigay in ay dib iskugu laabtaan haddana go-aan ay ka soo gaaraan qofkii rasmiga shakhsiga ah ee markaasi ay doonayaan in ay hogaanka uu u qabto labada kun laba iyo labaatanka stephen croso iyo sidoo kale musalia mudavadi iyo sidoo kale een, o d m raila odinga way isfahmi laayeen dhammaantood waxaana qofka qofka kale uu doonaya in uu markaasi loo ogolaado heshiisyadii labada kun toddoba iyo tobankii markaasi ururweynihii nasa ay galeen ayaa ahaa in raila odinga dabcan loo ogolaado een, een, dabcan wakhtigaasi haddana waxaa isla marka heshiisadii kadib een, arrimaha siyaasadda ee haddana socon weysay oo looga guulaystay doorashadii guud waddanka ka dhacda labada kun laba iyo labaatankii maysan suurtagelin in raa'ila markaasi madaxweyne uu noqdo waxaana saasi ku burbur heshiiskii oo markaasi loo la rabay haddana waqti kale soo socdo in taageero buuxda uu ku siiyo shakhsiga kale ee soo raacay kaas oo ahaa stephen croso masioka laakiin arrintii buuqii qallaase ee maxkamaddii oo halaashay arrintii markaasi raa'ila oo isdaariyey waxa haddana ay noqotay mar kale in haddana eedeyn fara badan loo jeediyo ama as- asaga naftiisa ama qudhiisa u jeeday asxaabtiisa oo doorashada markaasi ay ka wada tirsanaayeen ama dhanka doorashada ay ku wada socdeen ay kuna hardamayeen Een, dhankaasi een, x- ee, dabcan ay kula hardamayeen xisbul xaakimka iminka talada haya ee jubilee laakiin taasi may dhicin isla labada kun sideed iyo tobankii heshiisyadii ada- ayaa haddana dhacay waxaana haddii heshiisyadaasi wada gaaray madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga oo xisbiga odm ama sidoo kale haddana markaasi ka socday nasa oo urweynihii markaasi nasa inkastoo asxaabtiisa eh, qaar ay sheegayeen inuu lasan uu ku wargelinin heshiiska sida u dhacay iyo waxyaala markaasi lagu heshiiyey inkastoo qaar ay leeyihiin waxyaalaha qaar ee lagu heshiiyey ayaa qaar qarsoon halka qaarna markaasi dadka loo sheegay warbaahinta loo xaqiijiyey waxyaalaha ay ku wada heshiiyeen ilaa ay sagaal qodobtiina ayaa keentay in markaasi guddi afar iyo toban xubnood ka tirsan ay soo saaraan waxyaalaha kenyaanka ay markaasi doonayaan iyo habka ugu wanaagsan loo jihayn karo taasi ayaa haddana keentay in lasoo saaro warbixinta guddiga dubeshiisiinta midaanta shacabka taasi iminka maxkamadda ee racfaanka taal oo markaasi go-aankeeda rasmigana lagu dhawaaqi doono bishan labaatankeeda dhegeystayaal oo ay ka harsan tahay sagaal maalmood oo keliya haddana waxaa aad markaasi loo dhowr sugayaa bal hanaanka iyo qorshaha ee markaas haddana ay soo dejin doonto ur- een, arrintan ee markaasi kulanka ay markaasi madaxweynaha ay la wada qaateen asxaabtaasi iyo sida go-aankooda kama dambaysta ay kasoo gaari la- ay kasoo gaari karaan haddii tafaraaruqaasi dhexdooda uu ka dhex taagnaado waxaa markaasi khubarada dhanka siyaasadaha ay sheegayaan in fursad weyn markaasi uu haysto madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo ah mid shaksi isaga kelixiis markaasi ee ku duulayo xisbigiisa ee ah xisbiga markaasi u d a dhegeystayaal And, eh, waa arrimaha markaasi een, khilaafka markaasi soo kala dhexgalay madaxweynaha ee ku-xigeenka dalka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taasoo sheegtay in ay iminka sii cakirnaanayso sidoo kalena aad usii xumaanayso ee, sh- wada shaqayntooda iyo sidoo kale dhaliilo fara badan dhinacyada kala duwan ay isku jeedinayaan laakiin waxaa haddana fursadan markaasi iminka kaga faaideysanayaan raila odinga stephen closo misioka muslim mudavadi iyo moses wetengula iyo gideon moy oo markaasi xisbiga xisbiyada kala duwan xisbka xisbu ka socda raila oo xisbiga odm halka asxaabta kalena ay ka socdaan isbahaysiga ay samaysteen ee ah oka ama one, one kenyan alliance haddaba arrintaasi maxay markaasi suurtagalnimada ay noqon karayso fursad u weyna ay ka heli karaan madaxweynaha makaalin ayay ka heli karaan in sidoo kale u suurtagelin karaysa in shacabka kenyaanka ay doortaan xisbigaasi iyo cidda markaasi ay soo saaran lahaayeen maxaa sidoo kale uu noqon karaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto asagana markaasi rajo fara badan uu ka qabay sidoo kalena taageero buuxda uu ka rajeynaya madaxweynaha inkastoo madaxweynaha in asagana dhankiisa waanwaan iminkan dhinaca kale uu ka wado uu leeyahay war shaksi ama qof iska soo saara oo markaasi inigu tartamo ama qayb uu ka noqdo sanduuqa codbixiyaasha ee kenyaanka go-aankooda rasmiga ama ugu dambaysta ay ka gaari doonaan laba- labada kun laba iyo labaatanka waa arrinta markaasi uu ku waaninayo ama uu kula talinayo asxaabtaasi kulanka markaasi mombasa uu ka dhacay dhegeystayaal arrimo dhowr ah ayaad maqli doontaan hadduu eebba raalli ka noqdo dhegeystayaal iyo ogolaada mar kale Ah, dabcan inaan markaasi iniin soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaasha qaybaha dambe ayaan fursad u siin doona bal aragtidan iyo kulankan waxa markaasi ee miradhal ah oo kasoo bixi karo iyo waxa markaasi suurtagalnimada ee noqon karayso ku- isku imaatinka iyo dhadhexaadintan arrintan markaasi garwadeynka uu ka yahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta dhegeystayaal haddaba dhegeyste haddii aad isticmaalaysa telefon maanta smartphone ama smartphone ah ama haddaad isticmaalayso telefoon casri ah iminka shirkadda safaricom waxay markaasi kuu fududaysay kuna sahashay inaad ka qayb qaadan karto sidoo kalena aad ku daawan karto fiidiyoya sawiro waxyaale aad markaasi jeceshahay qeybta youtube-ka maantaba booqasha safaricom waxay ku leedahay wax bilaash ay halkaasi ku dhignay adigoo adeegsanaya qadka tar- dabcan lambarka ama adigoo adeegsanaya ama qaraacaya star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys waxaana markaasi kusii dhufanaysa lambarka koowaad oo free data ah ama free aad helaysaa isla markiiba fariin deg deg ay kuu soo dhacaysa waxaana markaasi toos u abaaraysa u aadaysa ee qaybta markaasi youtube-ka adigoo ka faa'iidaysanayo oo aad ku daawan karto waxyaalihi aad jecelayd waxyaalihii markaasi aad ku taami jirtay waxyaalihii aad markaasi ha- ku hami jirtay oo aad markaasi kaa ca- kaa sa- ee, dabcan ku cili jiray oo qads ah oo aad islahayd ma haysto dabcan internet igu fulan oo waxaa markaasi dhibaato kala kulmaya culeysyo kala duwan oo qadka internetka ilan internetka markaad isticmaalayso waxaad u baahan tahay wifi ila waxaad u baahan tahay data markaas adiga kugu fulan kugu filan inkastoo taasi ay adag tahay meelaha fogfog laga yaaba miiga iminkan meega miiga aad joogto ama baadiyaha aad joogto telefoonkaada waxaad ka fiirin kartaa habka geela markaasi loo dhaqo habka waxyaalaha lo-da loo raaco sida markaasi een, een, markii geela la waraabinayo dhaantada wixii la qaadayo wixii loogu heesayo waxyaalahaasoo dhan waad kaga faa'iidi kartaa qaybta youtube-ka ay ku jirtaa dhegaystayaal haddii aad u baahan tahay muxaadaro diini iyo she- sidoo kale sheekooyin iyo waxyaalaha markaas adiga nafsadaada raalli ay ka tahay filimo haddaad u baahan tahay waxaasoo dhan waxaa markaasi kuu suurtagelisay shirkadda safaricom ee kulada mid free ah ayaa markaasi free internet aan ku keenay meel walba aad joogto aad kagala socon karto sidoo kalena aad ku daawan karto waxaa intaasi kuusii dheer haddii sidoo kale aad u baahan tahay isqurxinta qaybta xinnaha aad u baahan tahay oo markaasi aad waxbarasho aad ku jirto sidoo kale way kaaga saacidaysaa oo qabka isqurxinta cilaanka sida markaasi loo fereeyo timaha ama loo furnayo timaha sidoo kale sidii afka loo gudidsado sida eh, markaasi makeupka loo marsado sidii markaasi xinnaha qofka kale aad ugu marin karayso waxaasoo dhan waxaad ka heli kartaa qaybta youtube-ka ayaa markaasi kaga faa'iidaysan karta xinnaha meesha ka maran dhegaystayaal waxaa sidoo kale ka mid dadka ee duqeyda waad uga faa'iidayn kartaa in geeraarada gabayada waxaasoo dhan ay kaga faa'iidaysan karaan qaybta youtube-ka waana mid free ah free data internet ay ku leedahay shirkadda safaricom maanta dhammaan aan ka wada faa'iidaysanno oo sidoo kale aan la jahan qaadno waxyaalaha markaasi freega ay noo keentay shirkadda haddii meelo fogfog aad ku sugan tahay tuulooyin fogfog aad ku sugan tahay meel aad markaasi weliga aad arkin wax waliba aad jecleed aad markaasi dhihi jirtay aniga ma haysto koormaan haysta koormaan gaara iminkan waad gaarto xitaa tuulooyinka lagu keenay qadkaada ku xirantay iyo telefoonkaada telefoonkaaya ku celin haddii aad telefoon la-aan tahana waxaan ku leenahay shirkadda booqo meelaha kala duwan ee te- telefoonada ay keentay waana kuwa bilaash ah waana kuwa dabcan bilaashan ku tilmaami karno haddii lagu leeyahay maalinta labaatan shin iska bixi oo isbuucood iska bixin kartaa iyo weliba bishaad ku bixin kartaa maxaa sugaysaa telefoonkaas inaad soo qaato waana telefoonka new ray ee safaricom dhegeystaday kugu talagashay sida youtube-ka wax walbo aad oga hesho oona- oona oga faa'iido wax weliba aad jecleed wax waliba aad jeceshahay waad ka helaysaa halkaasi maantaba qaraac star five four four hash kadibna press one ama kusii dhufo number one farin ay deg degaad helaysaa maxaa sugaysaa aan wada dhaqaaqno dhegeystayaal waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka hogaanka qaybihiisa dhexe ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaa soo dhegeysteen warkii ee sagaalkii subaxnimo ee, dib aan ugu soo laabano barnaamijka waxaana saaka diiradda ku saaraynaa kulanka markaasi dhexmaray madaxweynaha iyo xulafadii markaasi urweynihii naasa ka tirsanaa dhegeystayaal kuwaasio arrimo markaasi dhowr ilaa shan qodob kaga hadlay iyo sidoo kale mowqifka markaasi imikan ay doonayaan inay ka gaa- inay ka wada gaaraan siyaasadooda labada kun labayo labaatanka dhegeystayaal bal marka hore aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda safaricom ee ku keentay fursaddii ugu wanaagsaneyd ee aad ku iibsan karto telefoon casri ah waana open day maalimaha markaasi shirkadda waxay ugu magacaab dartay qof waliba inuu gacanta ku dhigay karo telefoon casri ah uu ku haminayo kuna taamayay teleefoonadan ayaad mar- waxaa markaasi ka- aad ka heli kartaa shabakada masako dot com dukaanka shirkadda safaricom iyo dhammaan dukaamada markaas lagu iibiyo telefoonada waa fursaddii aabid ugu wanaagsaneed ee safaricom iyo macaamiisheeda ay ku- ay markaasi ku siinayso telefoonada casriga ee aysan ku dhaafin Ha dhegeysa ma- eh, telefoonkan casriga waxyaabo badan ayaa uu kaa caawin karaya oo aad kaga faa'iidaysan kartaa tusaale dhegeysa markaad hayso telefoon casri oo aad internet u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaabo badan sida markaas inaad ka barato aad inaad ka barato xirfado cusub googolka ayaa waxaad kaga baari kartaa waxaad jeceshahay in badan aad jecleed sidoo kalena aad u weyso telefoon adigoo laga yaaba kabaambe tooshlay inaad badato waxaana aad ka baari karin googolka laakiin kan kan telefoonka waad ka baari karaysaa aad sidoo kale waxaad kaga fiirsan kartaa ama kaga soo shaqayn kartaa gurigaada oo joogto waxaad u isticmaali kartaa tilmaamaha qaraarada googleka ama google mapka waxa loo yaqaano sawiro qurux badan sidoo kale waad iskaga qaadi kartaa wax waliba adiga markaasi aad aad yacni aad ku qabsan karto waad ku samaysan kartaa telefoonkaasi waxaana markaasi arkaysaa dad markaasi aad uga faa'iidaysanayo telefoonkan casriga ee shirkadda safaricom ay ku keentay waana telefoonka markaasi aan new race ee safaricom labaatan shilin aad maalin walba iska bixinaysaa halka marka hore aad iska bixinayso aad soo qaadanayso iska horumaris shan boqol oo lacag ah intaasna waxaad ku bixi kartaa intaad markaas in yar in yar maalintii boqo- maalintii labaatan maalin weliba labaatan aad iska bixin kartaa dhegaystayaal haddii maalintii aad eh, awoodi karin waxaad bixin kartaa isbuucii haddii isbuucii aad awoodi karin waxaad bixin kartaa bishii dhegaystayaal safaricom ee kuu fududaysay waxaana ka mid ah sida markaasi inay ka weliba aad kaga aad markaasi kaaga daafici karto ama kaaga daafici karto telefoonkaasi waana telefoonka new ray ee safaricom waxaana ka mid ah sidoo kale gabdhaha inay ka baran karaan wax weliba noocyada kala duwan ee cunnada ilaa ilan xaajigaada cunno macaan ayuu markaas uu ku kaa doonaya cilaanka isqurxinta sidoo kale meesha kama marno dumarka isku qurxin karaan waxa la midka waxaaba intaasi kuusii dheer eh, dha- eh, dabcan in dugsiyada waqtiga xiran yihiin oo carruurtaada ama waqtiga furan yihiin carruurtaada markaas cashiirada layliga aad uga faa'iidayn karto oona markaasi aad wax badan ay kaga faa'idi karaan oo ay markaasi aad u jecel yihiin eh, dhegaystayaal oo aad markaasi aad u danaynaysaa dhegeyste maanta telefoonkaasi ayaa wax walba kaa kaafinaya kaana aad wax walba kuu qaban karaa waana telefoonka new ray dhegeystayaal haddaba maantaba teg dukaanka kugu dhow ee safaricom si aad u hesho telefoon casri ee kugu kugu habboon oo markaas adiga kugu qalmo oo aad jeceshahay dhegeyste maantaba aan telefoonkaasi soo qabsanno dukaan weliba iyo sidoo kale shabakada masaako sidoo kale aad ka heli karto ee halkaasi iyo sidoo kale waxaad ka heli kartaa dukaamada ama dukaan weliba safaricom ay leedahay ama dhammaan dukaamada markaasi lagu iibiyo telefoonada safaricom ayaa marxa ku leedahay for you adiga wakhtigaada markaasi la jooga oo aad kaga faa'iidaysan kartaa wax waliba oo aad jecleed iminkan aad ugu keenay oo la qiimo jaban lacag yar oo sidoo kale skormaris ah aad ku qaadan karto dhegeystayaal aan dib ugu soo laabano dhegeysan barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal iyadoo qeybaha dambe ama qeybaha dhexe aan barnaamijka markaasi fursad u siin doon- u siin doono dhegeystayaasha meel walba ay joogaan si markaasi fikirkooda aragtidooda ay oga dhiibtaan haddaba dhegeysta iyadoo markaasi kulan ee dabcan uu madaxweynaha ku marti qaaday asxaabtii hore ururweynihii naasa ee kulankoodana uu ka dhacay magaalo xeebeedka mombasa halkaasoo dhammaan iskugu wada yeeray kuwa iminkan xisbiga la baxay oo km one kenyan alliance iyo sidoo kale xisbiga o d m waxaa halkaasi ee dhamcan dhammaan ay ka wada heshiyeen ah, dabcan ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah waxaana ka mid ah dhegeystayaal eh, sidii markaasi dhaqaalaha s- eh, waddanka sare loogu soo qaadi lahaa arrimaha ammaanka isdhexgalka bulshada iyo kenyaanka iyo sidoo kale dhanka amniga ay markaasi aad uga hadleen dhegeystayaal waxaana sidoo kale eh, tani ay tahay eh, arrin markaasi laga soo shaqeeyey sidii dib markaasi loo soo nooleyn lahaa kadib markii ay dhammaan ay ka wada baxeen urweynihii isbeysigii nasa ay labadii kun toddoba iyo tobankii ay gacanta isqabsadeen doorashadii guud ee waddanka ka dhacday taasoo dhaliilo fara badan ay u jeediyeen ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga kuna tilmaameen mid markaasi danihiisa shakhsiyaadkiisa ku- ka- mar weliba howlihiisa uu ka horumarinayo uusan dana markaasi iskaga dhigin isbeysigii labadii kun sideed iyo tobankii ayaa markaasi tafraaruq xoogan uu soo kala dhexgalay iyadoo markaasi raila odinga uu sheegay in cidna waxba aysan ku lahayn sidoo kalena howlihiisa siyaasadeed uu gooni markaas iskaga wato laakiin iminka tii way isqaban weysay iyadoo sidoo kale doorashada guud ee waddanka ay soo dhowaatay kana harsan tahay sanad oo keliya ah dhegeystayaal taasi oo kala guurti galgu- kala guurka siyaasadeed waddanka markaasi uu qof waliba uu u jehisanaya habkii iyo ha- maamuuskiisii eh, sidii markaas qayb uu kaga noqon lahaa آه، sanadka labada kun laba iyo labaatanka codbixinta ama sanduuqi- sanduuqyada codbixinta ee markaasi kenyaanka ee fikir dabcan ay ku dhiibanayaan ama ay ku codeynayaan qofka ay markaasi ayaga ay taageersan yihiin laakiin arrintaasi waxaa soo kala dhexgalay madaxweynaha dalka uhuru kenyaata waxaana imikan wanwaan markaasi la- dhex- dhex- dhexdhigaya sidii dib asxaabtaasi laiskugu soo celin lahaa ayaa sida raila odinga xisbiga o d m ka tirsan iyo sidoo kale wiper oo ka tirsan stephen kalonzo misioka iyo sidoo kale gideon moy oo kano ka tirsan musalia mudavari oo anc ka tirsan moses otengola oo ka socda asagana ford kenya iyo sidoo kale waxaa shirkaasi wehelinaya qeyba kaga ahaa governaha countiga s- s- waa ismaamulka dabcan ee kakamega wickliff operanya oo sidoo kale ku-xigeenka xisbiga o d m ah waxaana dadka eh, dabcan halkaasi ka qayb galay ay sidoo kale ka ka hadleen arrimo dhowr ah balse waxaa qorshahii ajendaha ugu weyn ay ahayd sidii mar kale dib laiskugu soo celin lahaa asxaabtaasi fursado fara badan ay imikan ay haystaan intii doorashada guud ee wakhtigeeda la gaarin oo sidoo kale ay ku soo saartaan shakhsiyaadka laakiin shakhsiyaadka imikan is- eh, dabcan iska soo saarayaan ayaa ah kuwa markaas u kala cad sida muslim mudavadi iyo o d m oo ka socdo eh, raila odinga iyo sidoo kale kalonzo misioka asxaabtaasi ah qof waliba wuxuu doonayaa in asaga loo dayo laakiin waxaa markaasi qof walba xukunkiisa ama uu jecel yahay in xukunka uu markaas u qabto labada kun laba iyo labaatanka haddii laisku afgarto laisku heshiyo kadibna madaxweynaha ee markaasi loogu bandhigo si taageero buuxda uu u siiyo labada kun laba iyo labaatanka waxaana uu sheegay inay markaasi fursado kala duwan ee dabcan iminkan ay u haystaan haddii shakhsiyaadkaasi ay ku wada heshiin waayaan arrintan ee sidoo kale isjiidjiid fara badan ay markaasi dhacdo oo sidoo kale waqtigii iminkan waxaa la joogaa guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c markaasi loo gudbin lahaa oo markaasi loo eh, dabcan ciddii markaasi xisbiyada kala duwan iyo halkay ka socdaan space hadday ka socdaan iyo haddii xisbi gooni uu ka socdo ciddii markaasi u tartamayso madaxtinimada laakiin dadkan waxay iswajahayaan ee doonayaan inay fooda isgeliyaan ama sidoo kale is- cad markaasi hargan- halgan- waa halganka xoogan ee u kala dhexeey dhanka siyaasadeed waa raila dabcan waa Ra- raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto madaxweyne ku-xigeenka madmadow fara badan ayaa soo kala dhexgalay asaga iyo eh, madaxweynaha madaxweynaha dalka uhuru kenyaata waxaana markaasi soo bilowtay tan iyo heshiiskii labada kun sideed iyo tobankii ee dhexgalay madax- asaga iyo raila odinga waxaana taasi imikan sidoo kale lagu eedeynaya arrimo dhowr ah oo markaasi kas- ku saabsan xitaa in markaasi dad kale uu markaasi heshiisyo fara badan uu la gelayo oo ganacsato ah sida markaasi ninkii u dambeeyey ee turkiga ka socday ee aidiin oo la sheegay in markaasi in gacan markaas uu la siinayo dad argagixiso ah laakiin waxuu asaga markaasi madaxweyne ku-xigeenka uu ku sheegay in ay doonayaan inay ku wiiqaan awoodeyda dhanka siyaasadeed ayna doonayaan inay ku hor istaagaan labada kun laba iyo labaatanka laakiin iminkan markaan dib u fiirno waxa ay tahay suurtagalnimada ay tahay maxay tahay mowqifkooda iyo hadafkooda ee markaas iminkan laisku keeni karo sidoo kalena ay kaga dhammayn karaan siyaasad mug leh oo labada kun laba iyo labaatanka ay ku hartami karaan ama sidoo kale iskaga difaaci karaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ogsoonow dhegeystayaal madaxweynaha waxa uu keligiis markaas ka socdaa sidoo kale haddii ay xisbiga xaakimul jubilee iminkan madaxweynaha horkacayo ay siin waayaan tikidka ay kuga uu kuga- uu- oo dabcan ugu tartami doono labada kun laba iyo labaatanka waa xisbiga imirka- iminkan uu ka tirsan yahay laakiin wuxuu wataa xisbi kale oo markaasi u d a ah oo markaasi calaamadiisana ay tahay eh, gacan gaari gacan oo s- dhexda markaasi sawir dhexda uu kaga jiro iyo sidoo kale calaamad guud eh, markaasi jaalle ah ama yeelo ama huruud ah in markaasi uu haysto taasi ayuu aad markaasi doonayaa in uu gaashaan kaga dhigta haddii suurtagalnimada uu waayo ee ah in lagu taageero labada kun laba iyo labaatanka xisbiga jubilee balse laakiin imikan xisbiyadan isbahaysigan iyo dib markaas laiskugu soo celinayo iyo garabka markaas uu ku siinayo madaxweynaha dalka uhuru kenyaata maxay markaas usoo kordhinaysaa shacabka iyo sidoo kale ah, asxaabtaasi iminka dib iskugu soo laabata hadday iskugu soo laabtaan maxay usoo kordhinaysaa siyaasadooda labada kun laba iyo labaatanka iyo weliba hadafkooda mowqifkooda ku aadan inay markaasi sal ballaaran ay ku yeeshaan madaxweynaha dalka uhuru kenyaata siyaasadiisa uu kaga baxayo sidoo kalena uu ku- markaas uu ku ah- hanan karo ama uu kaga ha- ay kaga hanan karaan arrimaha dhanka siyaasadeed ee uu doonayo madaxweynaha in isdhexgal xoogan markaasi la dhex- aan laga dhex sameeyo waxaana laakiin qaar ay dhanka dhanka siyaasadda garfay ay sheegayaan in iminkan w- waddadii saxdeed uu qaaday raila odinga haddii markaasi uu laakiin uu tan ka gaabsan lahaa wuxuu markaasi noqon lahaa qof markaasi meel gooni taagan oo fursad fara badanna ay ka lumi ay ka lumi lahayd oo siyaasadiisa markaasi ay ka- meesha kaga bixi lahayd waxaana dhegaysaa ogsoonataa horaan dabcan laba isbuuc oo keliya laga joogaa markii eh, meel cillo uu soo istaagay raila odinga kadib markii uu sheegay asxaabtiisa ay kaga baxeen een, urweynihii naasa ay ka baxeen sidoo kale xulafo gooni ay s- uu samaystay raila odinga sidoo kale waxauu markaasi waan waan dhan siyaasadeed uu la waday isbeysiga markaas imi- dabcan isbeysi uu doonaya in la sameeyo xisbiga talada haya madaxweynaha horkacaya uhuru kenyatta waxaa sidoo kale dhinac kale ka hayay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo asagana markaas xulafo aad u badan wato oo dhinaca kale markaas xisbi u d a ah wato marka wuxuu kala garan waayey cidduu markaas uu iska fiirinayo is- ama uu iska ilaalinayo waxa uu noqday markaasi hal keli ah far keli ah fool ma dhaqdo ayay mar xidhilahay ayuu soo- markaas u soo baxay sida qaar ay ku sheegayaan waxaana ekaatay uu ekaatay u muuqatay inuu markaas dib ugu laaban karin sidoo kalena uusan u fiirin karin madaxweyne ku-xigeenka xisbigiisa waxaana markaasuu sheegay inuu fahmi karo asxaabtii hore ay soo wada shaqeeyeen colonso misoka iyo musale mudavadi iyo gideon moy ah, dabcan waa moses watengula asxaabtaas inay soo wada shaqeeyeen dib ayuu markaas u milixsaday waxaana haddana markaasi uu madaxweynaha kaga codsaday sida qaar ay sheegayaan in arrintan uu soo fargeliyo sidii markaasi wanwaan siyaasadeed uu kaga gaaro ama uu arrintan oo xalkeeda lagu soo abjaro kadibna dib laiskugu soo celiyo ururweynihii markaasi labada kun toddoba iyo tobankii ay ka tirsanayeen ee nasa kuwaasi ay sheegeen inay kaga baxeen siyaasadna ee markaas ee qayb ay kaga aheen eena ku jibiyeen kadib markii xis o d m ay kaga baxeen laakiin waxa uu ogaaday xaqiiqda rasmiga ah siyaasadeed in markaasi keligiis uusan kaga socon karin laakiin yaa hoggaanka qabanaya haddii xitaa sidoo kale ay wada heshiiyaan sidee markaasi laiskugu aaminaya maxay tahay markaasi mowqifka iyo ajandaha ay ka leeyihiin inay sidoo kale arrintooda soo dhexgeliyaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Ah, dhegeystayaal qaadka telefoonada cid waliba way u furan tahay si markaasi fikirka dhegeystayaasha aan u wada dhegeysano bal aragtidooda fikirkooda ku aadan bal mowqifka iyo ajandaha iyo qorshaha ay ka leeyihiin madaxweynaha ay ku soo gelinayaan arrintan in markaas uu la soo faragalo ama faraha ula soo geliyo mise waxay markaasi ka raadinayaan in markaasi eh, dabcan mas-uulnimada ay qayb markaasi weyn ay kaga geliyaan arrinta dhadhexaadnimada ee siyaasadeed ee waddanka markaasi jahwararsan sidoo kale raila odinga asaga markaasi hadafkiisa mowqifkiisa oo halkaasi uu ka dhex raadsanayo in markaasi dib ay iskugu midoobaan ama sidoo kale dib ay iskugu imaadaan sidee markaasi haddana loo kala oo- markaasi ay isku kala qaadi karaan ay ku heshin karaan mowqif sal adagna ay ku yeelan karaan inta la gaarin sanada labada kun laba iyo labaatanka eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaadka telefoonada dhegeystaha ugu hore barnaamijka inoo daafurayo ayaa marka hore soo dhaweynaya walaal soo dhow magacaaga qadkuu ka baxay dhegeystahaasi markaa soo beegsan leh saaxiib dhegeystayaasha kale ayagaa doonaya fursadaha inay markaasi ka qayb qaataan fikirkooda saliimka ay ka dhiibtaan bal waxaa markaas oga baxay walaal fikirkaada soo dhowow magacaaga halo star f m wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa saar cabdulaahi gobolnadood faaraxaad ka joogtaa
sodaaban gabo haye
waan dhowahay baan ku galo fikirkeyga mhm
waa laisku garan karaa oo siyaasadda yani waxaa waaye xisbiga hore oo jubilee maarata waddanka hogaaminaya toban sano waa dib ahaween baa lagu sameeyey ugu kala baxay mhm
kolka hadda waxaan arkayaa inay maaragtay uu reela udhinga uu maaragtay hogaaminayo waddanka mhm maaragtay isaga uu systemku hadda la wareegayo mhm
Eh, marka madaxweynaha hadda talada hayana waxa waaye wuxuu rabaa maaragtay eh, system cusub oo uu kusoo galo isagana uu maaragtay uu kaga bixin waddanka siyaasadiisa laakiin faarax Waa- faaraxow markaan fiirino arrintan maxaa soo gal- dhexgelinaya madaxweynaha ilaan dadkan ma ahan eh, isku xisbi ma ahan madaxweynaha ayaga waxay ka tirsan yihiin xisbiye kale maxaa arrintan soo faragelinaya oo inuu faraha la soo galo madaxweynaha ka dhigaya
waa- waxaa la ka dhigaya madaxweynaha wuxuu rabaa inuusan ka bixin maaragtay hogaanka uu lisii hayuu rabaa mhm in marka sharciga maaragtay waddanka loo bedelo oo adiida aadan la mariyo mhm kadib uu noqdo isagana marka hogaamiye eh, maaragtay haddana uu waddanka mar labaad u hogaamiyo oo systemka uu ku jiro maaragtay yaa soo gelinaya interest buu ku maxaa ka maxaa system maxaa ula jeedaa systemku inuu ku jiro
inuu hogaanka uu sii hayuu rabaa oo maaragtay eh, dastuurka haddii la bedelo eh, waxaa u ogolaanaya inuu maaragtay mar kale uu maaragtay ama ra-iisul wasaare waddanka uu ka noqdo ama maaragtay xubin uu ka noqdo muhiim ah haye taasa marka isaga meeshaas uu ka arkaa marka eh, fursad taasa ay soo garanaysa inuu mucaaradka nafsiyo oo maaragtay xisbigii si horena uu maaragtay burburo oo hadda uu mucaaramo marka waxaa leedahay marka madaxweynaha fursad buu sii raadsanaya isaga qudhiisa ah warka waa d- dabcan waa d- eh, d- dhinacyada markaasi fursada fursado kala duwan ay ka- iska kala raadsanayaan taasa fursad baha uu ka arkaa inuu marka marka hogaanka uu sii qaban karo waddanka oo ehe hadda mucaaradka la heshiiyo oo isagana mucaaradka uu qayb ka noqdo maaragtay eh, talada waddanka marka mucaarad madaxweynaha mar- marka mu- dhanka mucaaradku gelaya
Ah, arkaysa hadda statehouse ay ku jiraan mucaaradka shalay way soo socdeen donbass ay soo joogeen aad iyo aad Eh, dadkii hogaamiyaashii mucaaradka iyo asagii Mhm.
marka way heshiiyeen marka heshiiskaasna wuxuu keenaya inuu isaga marka uu u hanqaltaaga mar kale maaragtay waddanka inuu hogaamiyo aad iyo aad aad baad umahadsan tahay faarax cabdullaahi waa madaxda aad buu mahadsan yahay faarax cabdulaahi fikirkiisa ka dhiibanaya dhegeystayaal cid waliba fikirkeeda aragtida oon soo dhaweynaya haddaba dhegeystayaal maxaa keenaya sidoo kale in faraha ula soo galo madaxweynaha inkastoo laga codsaday ama raila odinga sida qaar ay sheegayaan khubarada dhanka siyaasadda faaliyo ama qurgufeeyo ay leeyihiin madaxweynaha dabcan raila odinga waxuu ka codsaday madaxweynaha in arrinta markaasi soo farageliyo sidoo kalena uu dhammaan iskugu wada yeero asxaabta markaasi siyaasadda ay ka wada tirsanaayeen urweynihii nasa ah, si markaasi dib loogu soo nooleeyo xisbigii markaasi urweynihii nasa oo sidoo kale qayb ay kaga noqdaan ah, sidoo kalena ay ku wada heshiiyaan dhexdhexaad arrintan uu kaga noqdo sidoo kalena uu ku bal- uu ku salballaariyo siyaasadda labada kun laba iyo labaatanka isagoo markaasi ay ka raadinayaan garab weyn xoogan dhanka siyaasadeedda qadka telefoonkaad ku jirta walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa kuusi cabdiguraac ceeldheere ka soo hadlaye aha kuu soo celdheere dabcan qadka telefoonka ka go-ay dib usoo beegsayaan leeyahay xigaha kale qadka telefoonka haddii asagana fikirkiisa aan dhiibo mid eh, dabcan waxaan leeyahay kuusow eh, dabcan mar kale soo beegso saaxib qadkii ayaa kaa go-ay ama kaari dabcan aan filaya inaysan ugu jirin laakiin weli barnaamijka fare kama qodno ilaa markaas laga soo gaaray tobankii qadar soddon daqiiqo ee barqanimo ayaa markaasi kaga hadli doonaa kuna kurfeen doonaa arrimaha dhanka siyaasadeed ee xaaladda dalka dhegeystayaal iyo weliba sidai markaasi isku badbedelayso fikirka dhegeystahaasha aan soo dhaweynaya walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
aadan baa la dhaawa jar siolowan kaa soo wacigaya aadan haye aadan maxaa lagugu daraa
aadan ibraahim baa lagu dara ibraahim baa lagu daraa haye ibraahim haye
wal macaan ma fiican tahay alxamdulilah ka qayb qaad barnaamijka
haa insha allah qeybka haddaan ka qeyb qaato eh, siyaasadii ku xisaabsan maxaa tira ahaa madaxweynaha iyo iyo mucaaradka mhm
waxaan umalaynaa kwansa qof dadkaasayto maxaa tira ahaa intaasoo madax maxaa tira ahaa mucaaradka ah raila iyo macal maxaa tira ahaa waa tangul dadka dad heshiinayo maaha mhm
ra-iiska do- madaxweynahana waxaas raadinaya niminka inay heshiiyaan asigana meel meeshaas jararka ciyaaraya mhm
marka niminkan kwansa inaas heshiisiiyo oo maxaa tiraa meel wada maraan waa taas waa habeenkii habeenkii xalli tagay wey oo dabcan iyaga kuwan mucaaradka inay heshiiyaan
xaaraan taas waa waxa- waxa heshiinaya ma maxaa yeelay raila inaas m- maxaa tiraa ahaa madax meeshaas ka noqdo oo asaga un gacan la siiyo mooya nin kale lacag la siiyo taas waa ma ma maba waxaas ogolaanaya maaha haye
niminka walaa kuwii kalena waa dhaarteen waxaa yidhahdeen ninkan kolka mar kasta asagun baan gacan siinaa mar kasta gacanaan la siiya asiga maalin aad gacan ku siinayo malaha marka asagana ayaga waxay leeyihiin haaran waa inaan eh, s- saddexdii saddexdii kale inaa ma- ma ma ogolaanayn ina ina aysa gacan siiyaan marka aadan marka maxaa la markaa la gudboon eh, raila una- ay noqon doonta waxaa la gudboon ay noqon doonto maxay tahay
iya maxaa la gudboon marka raila odinga haddii asxaabtaasi ay ku adkaystaan inay taageere aysan eh, siin doonin labada kun laba iyo labaatanka
kow dheh haye
way kala tagaayeen ka- ka- nin kastaba xisbi caddi ee oo afarta ee gaaray u baxaayeen ka- raila sidii looga tagay maxaa tira nasa aha
asaga hadii uu la- waxaan umaleya hadii la qabsado waxaas la qabsanaya jubilee oo meesha dhimato oo wa- waxbana haysan unbaas la qabsanaya asaga waa tahay aadan aad baad u mahadsan tahay
marka ayar walaale shukran aad baad umahadsan tahay aadan ibraahim ee dhanka isiola inaga soo wacay fikirkiisa aragtiisa ayuu ku dhiibanay ayuu ka dhiibanaya barnaamijka dhegeysanay siduu u fahmay dhammaan dhegeystayaasha cid waliba ay dhegeysanaya barnaamijka fikirkeeda aragtida waan soo dhaweynaya dhegeystayaal qadka telefoonka eh, waan ka xumay uu ka bixi durbaba dhegeystayaal iyadoo eh, dhegeystayaal arrintan waa waanta siyaasadeed iminkan ka socoto dhanka xeebta waxaana madaxweynaha dhammaan iskugu wada yeeray stephen clonzo misoka uu ka socday xisbiga wiper sidoo kale gideon moy uu ka socday kanu musalia mudavadi uu ka socday a n c moses watongola uu ka socday ford kenya iyo sidoo kale raila odinga halkaas ay kulan markaasi ku wada yeesheen ka wada qaybgaleen dhammaantood waxayna markaasi ka soo saareen arrimo dhowr ah waxaana marka hore laakiin diiradda ku saareen sidii markaasi wadanka ammaanka isdhexgalka isku imaantinka iyo sidoo kale arrimaha markaasi sidii dhaqaalaha sarar wadanka loogu qaadi lahaa arrintan ay kaga tashadeen ay kaga- ay kaga tashadeen ay sidoo kale kaga hadleen waxaas laakiin tani daba socotay arrin markaasi madaxweynaha eh, markaas looga codsaday kagana codsaday ra-iisul wasaarihi hore dalka raila odinga in arrintan uu soo farageliyo kuna markaasi dhexdhexaad uu kaga noqdo arrimaha dhanka siyaasadeed ee ama dhexdhexaadin uu kaga noqdo dhanka siyaasadeed ee sidii dib loogu soo looneyn lahaa xis- ur- urweynihii nasa laakiin qaarkood ayaa markaasi horaan kugu adkaysay in sidoo kale taageero aysan siin doonin sidoo kale ay iskaga baxeen urweynihii nasa waxaana markaasi ay soo saareen xisbi markaasi mug weyn oo sheegayaan in ay markaasi qayb ay kaga noqon karaan ama ay kaga noqon doonaan sanadka labada kun labaiy labaatanka sanduuqa codbixiyaasha ee kenyaanka markaasi eh, ay ka dhiiban doonaan Eh, dabcan waana xisbigaasi ee ah one kenyan alliance waxaana markaasi ay ka tirsaneen kalonzo iyo moses otengula iyo sidoo kale eh, musalim mudavadi iyo gideon moy laakiin raila odinga mar uu ku sugnaa axaddii aynu soo dhaafnay tani maa tii kasii horreysay waxa uu viga mar uu ku sugnaa wuxuu u sheegay in laakiin qayb markaas ay haddana uu doonayo inuu kaga naqdo sidoo kalena uu galaankal uu doonayo inuu kaga yeesho dhanka siyaasadeed ee oka laakiin xogayaha guud ee xisbiga o d m edward sufuna wuxuu u sheegay in wax siyaasad waanwaan uusan la geli doonin ilaa labada kun labaiy labaatanka markaasi laga gaaray sanada labada kun waa doorashada guud ee waddanka ka dhacayso waa sida markaasi sifuna uu sheegayo asaga laakiin iminkan arrintii way isbaday oo waxaa la ogaadeen in siyaasadda aysan noqon karin mid markaasi raila odinga sidu raila odinga sida uu doono markaasi siyaasaddiisa uu ku gaari lahaa waxaana dhanka siyaasadda ay qaar ay sheegayaan in dhanka la talinta ay markaasi aad uga liidata ama aad uga liitaan asxaabta la talinayo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga laakiin waxaa markaasi uu doonay oo waaga ugu baryey uuna ogaaday in markaasi uu u baahan yahay in markaasi dhanka la tashiyo fara badan uu la sameeya siyaasadeed sidii gacan weyn ooga heli lahaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taasi oo sheegatay in kulankooda xebta uu ka dhacay oo dhammaan harkaa halkaasi loogu martiqaaday halkaasna ay ku tegeen kulankoodana markaasi laga dheehan kara dhammaan safaf ayaga ku jiraan ama ay sidoo kale sabire ay la soo galeen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taasi ay ka- ay doonaya dabcan fursaddii ugu weyneed in uu kaga raadinayo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waana raila odinga si markaasi arrintan waanwaan weyn ula galo sidoo kalena looga soo saaro ciddii markaasi mustaqbalka siyaasadeed ee hoggaanka loogu dhiibi lahaa haddaba yaa loo dhiibaya sidoo kalena maxaa markaasi arrintan faraha la soo gelinaya madaxweynaha dalka haddee tahay marka mid siyaasadaysan siyaasadda labada kun labiy labaatanka iyadoo markaasi sanadkan eh, ma- ah, sanadka soo socda dabcan ay ku eg tahay madaxweynaha xile- xi- waa xile- waa xi- waa xileedska mudaxileedkiisa ee dabcan tobanka sana ay kaga dhammaanayso laakiin waxaa markaasi oo keliya fooda isdara- isdarayaan haddii shakhsiyaadkaasi ay soo saaraan oo sidoo kale ay isku heshiiyaan mowqifkooda siyaasadeed ee labada kun labiy labaatanka waxaana markaas u soo baxaya madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo asaga markaas mar hore caddaystay in uu u tartami doono labada kun labiy labaatanka khadka telefoonka dhegeystaha ku jira walaal soo dhow magacaaga xigaha kalan sii siinaya walaal soo dhow khadkuu ka baxuu ku raagay walaal soo dhow magacaaga
halo ustaad asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
saaxiib oo ku salaamay dhammaan dhegeystayaasha sharafta leh noo salaamay waa maxamed nuno daahir oo jooga warramo maxamed nuunow miya
aa maxamed nuunow haye
saaxiib horta aniga arrintan waxaan u malaynaa inay ay iyada nafteeda ay siyaasad ka marneen sida maaragtay eh, madaxweynaha oo u baaqay arrintan inuu soo fargeliyay raila ma garat mhm
raila iyo madaxweynaha mar hore waxay isla galeen dhiil ayay isla galeen haye
dhiilkii ay isla galeenna weli waa taagan yahay ma garat haye
maadaama dhiilkan ayaga isla galeen mucaaradka mar hore oo la gelin mucaaradkiina ay gees ugu baxeen in madax ra-iisul wasaarihiin uu keligiis noqday mhm
marka waxaas ka codsaday in ay arrintan isaga aad dhex galo oo eh, meeshii maaragtay dhexaad uu ka dhex eh, ayaga ka sameeyey ma garat haye
Eh, madaxweynaha naftiisa meeshaan isagana fursadaas ka jira ilaan dhiilka mar hore la galay waxay ahayd in dastuurkaa la bedelo oo madaxweyne raila loo doorta isagana maaragtay ra-iisul wasaare dalka ka noqdo sida hadda dhiilka arrinta ay u socoto sidaas ay ahayd ma garat mhm
maadaama marka haddii ay mucaaradka hadda ay gudaan ay gees u gudaan raylan ay keligiis meel soo istaaga Mhm.
waxaa noqon doonta marka eh, heshiiskii isaga iyo rayla ay galeen waxay noqon doonaa hal bacaad lagu lisay haye
saas darteed marka waxay noqonaya inay hadda eh, kahortag ay sameeyaan oo asagana maaragtay mar hore wixii dhil oo isla galeen in sidii eh, arrimihii ay mucaaradka ay ka dhadhacsiyaan mucaaradkana eh, ay oday ahaan asaga madax korkiisa meel la salaaxo male ilaan dalkaas horeeya aan leeyahay asagana inay as dhex galo oo eh, wixii hadda waan waarme aniga maaragtay in ka dhex wado os dhaho asagana fursadda sida ayada weli halkeeda ay ugu socoto ma garat haye
marka haddii umar hore madaxweynahan umar hore raylan umar hore raylan ilan mucaarad ku mucaaraday asagana geesaan u istaagay madaxweynihiina anigana kuma jiro xisbigeydaan sii wadana haddana geesaan ka istaaga hadda taha dhiilkii asaga waa waxaa isku egyahay eh, sanadkaan isku egyahay sanadkii haddii uu dhammaado marka fursad kalena meesha aad ka raadinayo ra-iisul wasaare asagana waxay noqon doontaa wixii soo dhisay inay hal bacaad lagu dhiso mhm
saas darteed marka gacmuhu wada jiray wax ku goyaan in marka waxay noqon doontaa liisi jijiira ay noqonaysa sida hadda asaga targelintan hadda uu ku baaqay ee rayla ay ku baaqeen oo hadda waxay la tahay dhiil oo ayaga dhexdooda oo iskuog yihiin arrintaas oo sidii hadda loo taxgelin lahaa waa waad loo wadi lahaa haye
si walbay haataba ani marka waxay ila tahay labadanan waxaa ilaalsanahay anu dhilkii mar hore isla galan sidii hadda loo filin lahay ilaalinayeen Mhm.
marka ra-iisul wasaarahana isagana naftiisa marka waxaas ilaalsanaya mucaaradkan sidii mar hore asagoo madaxa u ahaayo oo u hogaansana inay weliba ugu hogaansamaan maadaama xoogaho midmidow aa soo dhexgalan midmidowga sidii meesha looga saari lahaa sida ayagaasu ilaalsanaya ila tahay saaxiib oo nigo kusalaaday maraman degelkaas salaftilan waa salaam aad baad umahadsantahay maxamed nuunow dhegeystaha si dhanka raama iga soo wac fikirkiisa saliimka siduu quruxda badan farka uga dhiibtay waan uga mahad celinaya waqadka ayuu ka baxay dhegeystahaasi Eh, dhegeysta weli idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dabcan fikirkiisa waan soo dhaweynayaa waa ninkii hadda ugu dambeeyey ee maxamed nuunow oo dhanka raama inaga soo wacay qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga hallow star f m dhegeystaha kale ayaan fursadda siinaya inkastoo saaka dhegeystayaasha ee qadka ay aad iskugu carinayaan walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal aabaha nabadda gaarisa county aabbaha nabadda magacaaga
aabaha nabadaan ku macdheeray aabaha nabaddaas Haya.
Gaarisa baa la yidhahdaa.
haye aabbaha nabadda haye
walaal macane wadanka kenya waa wadan qaran marka koowaad aad iyo aad
wadanka salka bilaaran iyo shacabkiisa in la ilaaliyo way midnimadooda mhm
qarnimada wax walba waa ka weyn aad iyo aad
aanku jiibe jiid waa gacmadaalis baa la yidhi mhm
dhibaatada markay bilaabato waxay ahayd handshake markii la dhexe oo uhuru iyo kenyatta gacmaha ay isqabsadeen mhm
ee siyaasada noocan iyay bilaabatay aad iyo aad
markay gacmaha isqabsadeen ninkii rayla ahaa xisbigii mucaaradka uu ku taagnaa intuu iskugu yeeray muudhi nimayahow dawladdan ka mid noqonee wax kastoo ka soo baxana diyaaraan u noqono muu midaynin haye
markii madaxweynihii gacanta isqabsadeena haddii dawladdan buu hor ka galee si fiican buu u dhex dabaashay mhm
haddii s- siyaasadana meeshay taallaa wadankii hoggaankiisii uu soo socdaayo wakti yar baa ka haray aha
xisbigii ololweynihii naasaa la dhihi jiray waxay arkeen ninka rayla ahaa inay meel cidla ay ku daalayaan markastoo madaxweynimada haday u jagweysanayeen isagana nin ayaga ku- ka tirsanba inuuna ahayn haye
nin ayaga tala la socodsiini nin taareebi nin maaragtay shaksiyadiisa wato inuu yay arkeen mhm
farahay kala yay ka laabteen mhm
meesha ninkii ruuto la dhihi jirana isagana waa ninka twenty twenty two u sharxan jambarka maaragtay madaxtooyada aha
ninkii uhuru ahaayo uu soo saaro tobanka sana uu dhiilka caanaha ugu shubayo oo oo hiil iyo hool la garab taagnaana mhm mucaaradku isgarab taagay mhm
mucaaradka mhm
iyo isgarab taagay mhm
meeshan waxaa ku jirta marka naasa madaxweynaha wuxuu u garab istaagaya ninka ruuto baa la rabaa in la rido mhm
ninka ruutona wuxuu wataa shacbiyadda wadanka u wataa mhm
oo aad buu weliba u wataa si daran buu u wataa mhm ayaga ayaga ayaana usoo jiidaya naarta weliba inay kenyaanka sii jeclaadaan mhm
maxaa yeele siyaasadii meeshu damco in wax ka dhigo waxaa la dhihi corona jira ayagana mitin bay qabsanayeen haye
kulankan ay iskugu tageen madaxweynaha iyo ururweynaha naasaa lagu midaynaya oo lii nabad baa la dhex dhigaya wax kasoo naasa cadaan ma laha mhm
wax kasoo bixin ma laha nin walbana madaxweynenimo saa kusoo sharaxaya mhm
ayaga kacasku laabta soo tashada oo mid iska soo saara la dhihi mid walbana wuxuu raatay inuu madaxweyne noqdo mhm
ururkaasi sidaasay ugu dhamaatay mhm
madaxweynahana meesha lugtuu lu galay isagana wuu ku fishilan yahay mhm
maxaa yeele nin jubilee ee uu ahaa oo dawladda qaranka salka bilaaran buu iyuu gacanta u hayay isaga maxaa micaarad dhexgeliyey mhm
micaarad markay intay ayaga isku dhacaan ay iskari waayaan oo iskala bixin waayaan marka iyada hala dhaho horyaa kaalbal
mhm marka isaga xisbigiisii buu ka tage xisbi kalu dhex taagan mhm
marka wadanka waxaa weye waa la- waa la- waa la ma- waa la maran habaabinaya shacabweynaha aniga waxaan leeyahay madaxda wadanka yeena shacabka kenyaanka yeena siyaasadda iskaga horkeenin mhm wadankan amni buu wadanka ku deeqaa dadka amni baana maaragtay wadankii dawladiisa ay ku dhisnaan kartaa mhm amni baana lagu naloodaa siyaasad yaan lagu kala jeynin shacabka wadanka kenya baan leeyahay mhm
marka waxaan leeyahay dadkan hogaanka gacanta maanta ku haya sida madaxweynaha hogaanka ku haya gacanta nimankan siyaasiyiinta oo durban tumanayaan oo doonaya wadanka inay maaragtay ay hogaanka u qabtaana shacabka midnimadiisa iyo qarannimadiisa iyo kala dambayntiisa ha la ilaaliyaan leeyahay
aad iyo aad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad buu u mahadsan yahay aabbaha nabadda ee kaant- countiga gaarisa iga soo wacay ee fikirkiisa saliimka ah sida quruxda badan uu uga dhibtay waana uga mahad celinaya dhegeystayaasha kale qaadka telefoonada ayaa weli fursadda sii siinaya bal aragtooda kala duwan si aan u wada dhegeysano dhegeystayaasha walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
adeer waa bashiir cabdi aladaabajo bashiir cabdi haye
haddaan siyaasadda hor u galo mhm
horta ruuto meesha waxba uma yaalla sax
isaga oo hadda lambarka labaad buu madaxweynaha la iska yahay oo iskaga magacaabay oo wixii inuusan baraka lahayn markii la arkay waa laga gudbay oo nin baa meesha loo xilsaaray mhm
tan kale safarihiisa qaaska uu bixi raba hataa waa kala reebay mhm
shacbiyad ruuta wataan mara jiraan umaleyn waxa waa muska waa un laablaka aye
warweynihii naasa xoogaa madmadowoodu soo kala dhexgalo ninka wadanka ugu tung labada nin ugu tungaynaa hadda iskugu tagaan ilaa macallimanka kale mhm klinso iyo Mu- mudavadi nin- ninka ah, muuse watangola iyo kulli hadday meesha iskugu tagaan ilaa ma- jubbaland mooy meesha saari hadda waxaan u arkaa silsilada aad inay wanaaganta nimanka sidan duqana ay maanta mutaxilaadka marka ugu dambeysa ay dhihi doonaan oo isaga loo loo- loo loo tanaasuli doono mhm
warweynaha naasa hadda waxaan u arkaa iyo hadda jubbali oo ti anaa israacayn mhm meesha meel wax laga cariirsada ma lehe ruuta oo manta kor inuu joogaan umalayn mhm inuu ku guulaysanna mar u qabo aniga mhm
marka siyaasadan hadda eh, nimankan hadda aad bay- marka hore ay iyaga isku yar baxsanay hadda dhexaadiyay heleen marka reer reer ka horey geedo quruxda la sheega ayaga waaye meesha meel ruuta u cariirsada ma lehe mar kale wax soo beegsado laakiin eh, bashiir cabdi eh, maxaa isku keenaya raila dabcan iyo xu- dadkaas asxaabtii hore iyo iminkan in r- madaxweynaha dalka isagoo xisbi kale ka socdo uu weliba xisbi weyn ka socdo oo talada hayo in haddana dad kale waanwaana kala dhex galo oo haddana uu leeyahay Ah, maxaa- shakhsiyaad iska soo saara aan inagu taageero labada kun laba iyo laba- laba iyo labaatanka
aa ninka wuxuu saa u leeyahay dalka hadduu ka tagaayo oo wanaagsanaa wuxuu doonay haddana dad uun aaminay inuu qabto inuu ruuto qabto hadda waaba inuu dalka dib u jabaal u noqday noqone raggan wuxuu rabaa odaygan mar uun madaxweyne inuu noqdo oo dalka oo isaga markuu ha- waxaan dambe ee halaabsan uu hagaajiyo korofsa
mhm nimankan waa niman hadda xaanshaagoodi waxyaalo fara badan oo faa'iida laga keenay marka ururweynihii naasa iyagoo fara badan oo gaashee inay meesha madmadowga soo kala dhexgala uu uu dhedhexaadiyo oday buu u yahay maadaama hadda gacan saddexaad uu asaga noqday hadda waxaan u arkaa naata waxbaba inuusan ka hadlaysan hal urur oo midaysan uu yahay duqana ay soo qaadan doonaan maanta marka ugu dambaysa ay noqon doonto ruto waxaan u malayn gudda xisaabaaya qoraya meesha madaxweynaha sheegiyo mhm marka dadka saa qaban hadda waxaan u arkaa laablakac inay tahay ruto waxba kama jira meesha waxba ma helo fikirkaada uun keliya salaamay aad baad Waa umahadsan tahay salaam, bashiir cab- cabdi eh, markaasi naga soo dhan kale dhaab aad buu umahadsan yahay fikirkiisa oo keliya ayuu markaas isagana kaga hadlaya dhegeysta qadka telefoonka ku jira isagana eh, markaasi doonaya bal fikirkiisa inuu ka qayb qaato in badan ay soo wacaya qaybta markaasi uu safaricom aan filaya walaal soo dhow magacaaga
hallo salaam calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bilow gaarisa haye
waa fiican eh, horta waxaa kaa dhegeysinba waa dalka kenya siyaasiyiinta bilow maxaa lagugu daraa
waxaa laga daraa xasan bilow bilow xasan haye
marka waxaa weeye soomaalida waxay ku baahda mhm
habar karas xun iyana kaal ku leh hadal hee
habar karas xun habar karis xun haa iyadana kaal ku leh aad iyo aad
horta waxaa weeye nin madaxweyne iyo nin kale iyo- iyo- iyo nin yarbo aa meesha dan ugu jirta iyo dhinaca dan ugu jirta u seexan sax
hadda dhinaca ninka madaxweynaha uu u gurgurta ee sharciyaada hadda kaasa uu isku xisaabay aha
hadda dan baa ugu jirta oo hadda aniga aan u malan haye
laakiin dalka dan uguma jirto haye
marka tanay kale hadduu socodkiisii iyo dawladiisa qaranka hadduu wato mhm
halaan luu jeebgalayo danba ugu jirto xabay wixii aan seemgalay saa ku hor yaallaa soo maha aad iyo aad
haddii jitayo kale wuxuu ogoon ehe
waa tu asag soo dhisanaya soo maha haye
marka ana waxay ahaan lahayd aha
in laisu dacanino aha
dacayayaad kale laiska dhaafo aha
nin kastaba sikiisa uu sugo ha
ah waana ku salaamantiin waana ku mahadsan aad aad baad waasan tahay bilow waa xasan bilow ee countiga gaarso iga soo wacay aad buu umahadsan yahay dhegeystahaasina khadka telefoonka kalan siinaya walaal soo dhow magacaaga
halo waa maxamed yuusuf waa wiilka cunugkeeda yuusuf bakad waa ku salaam maxamed yuusuf halka ku sugan tahay
walaal waxaan kusuganaa machakos gaar ahaan malongo maxamed yuusuf miya
haa ogaas haye machakos walaal soo dhowow
aad baan ku dhow aad baan usoo dhowahay waa fiicanahay maasha allah ehe
horta barnaamijka horta horta waa siyaasadda kenya waa isku ogna waxay tahay sax
marka horta ninkan madaxweynaha hadda oo nimankaan madaxweynimada badan waa ruuto iyo Raila, nimanka hadda u u cadcad
haa sax
marka anaad waxaan dhilahay ninkaan ruuto waaba si kalaa loo aragsan horta hore dee ninku waa- waa nin si kalaa loo aragsan yahe ehe
haddii rabaan inuu raila naftiisa ninka ruuto hadduu maanta raila rabo inuu toos u mara oo id- oo oo kursiga inuu hela ehe
horta dad iyo dadweynaha kuura ay rideen kuma xirnaa dawladda ay ku xiranta sax
dawladada ay kuura ku siinay kulama ogolaan meel la marayso haye
haddaad fiirsa walaalta raila in dhowr jeer oo guulaystay laakiin Sax.
dawladdu waa u diiday ehe dawladdu oo yaa diiday u diiday ehe
laakiin labaatan jeer haddaad marto ay dawladduba ay dawladda amarka bixisa oo amarka oo dawladdu ay ku siin kursiga ma waa ma helaysid waaye haye
laakiin aniga waxaan leeyahay ninkan raila haddii haddana xisbigii kale oo la socdana ay dhinac ka mareen ehe ninkan madaxweyne ku-xigeenka waa la heshiiyo haye
madaxweyne ku-xigeenka ehe
alays war waa lagaa badbadbatay adna dhinacaada wax u hayso anigana dhinacayda aan wax ka tuurta markay haddii xaaladda ku laato ehe aan meel iskugu imaano aan ku taageero ama ay taageero weliba inuu madaxweyne ninkan ra-iisul wasaarihii hore la taageero oo safartaa shantan sana oo la taageero ehe
inuu dhaha fiicnado raila markaa isaan u- isku taageeraan haye
marka adiga Ma- ninkan maxamed madaxweyne yuusuf maxamed yuusuf maxay Haa, kula- wa- bay kula tahay in raila iyo ruto ay isqaadan karaan
haa way isqaadan karaan haa allah
waxaan si- waxaan siyaasad waay fiir abow ah sax sax si- siyaasad siyaasad waay waxay siyaasad u tahay ehe
raila iyo ruto eh, wi- raila iyo uhuru sawa- sawanta iskuma aheen aad iyo aad
maalinka dambeysana maxaa dhacday inay heshiiyaan
inay heshiiyaan waxaan siyaasad waay cid cid nin dilay ma laha mogtahay waa Mhm.
siyaasad mhm
weliba ruto raila ruto waa heshiin laakiin xisbigiisa nimanka oo xulafadiisa inay heshiin waayaan hadda ruto darnamoygi ehe
raila w- ruto waa inuu heshiinaya aad ay la tahay maxaa yeele intii ciil uu la seexan lahaa oo kursiga ban- loo diidi lahay aha laakiin laakiin wuxuu- ninkan laakiin raila dabcan uu ruto wuxuu iska dhigayaa qof ad- adag oo imikan eh, siyaasadiisa sidoo kale aysan waxa waxa eh, dabcan as- is- isbahaysi iyo asxaab kale iminkan uusan raadsanaynin oo kale uu isku filan yahay isku- uu ku egyahay asxaabtiisa ama dadkiisa inay u u codeyn doonaan
waa runtaa sidaas sheegi saas waaye aha
laakiin dawladda hadday u di- hadday siinin aha
hadda hadda madaxweyne ku-xigeen u yeeso saas lama yeelayo oo hadda meel cilo ma taagno aha
oo ninkii wa- wasiirka eh, amniga hadda un iskama maamulan lahay oo hadda hadda ma- kolley booskiisa ma dhigi karna laakiin booskiisa nin ku jiro u eg hade taas waxay ka imaatay dhanka madaxweynaha
haasa saas maahe ha
berrina wax dooranaya waa un madaxweynahan wixii la- la xalmaalan waayo waxa dawladda ay ku xisaabtan oo amarka bixinaya aad baad umahadsan tahay eh, maxamed yuusuf marka marka aniga waxaan ku leeyahay aha
ruto ruto inuu ninkan raila la heshiyo aha marka hore gacanyaris u ahaye aha
ku dhaanyo intaan been cilo soo istaagila baab adaan ku taageeraya de ogow Aad bad- ama raila Aad- gacan ha qabto ha saaro ama ruto waa ha taageera ninkan madaxweyne Aad bad- ra-iisul wasaarihi hore aad baad umahadsan tahay maxamed yuusuf dhanka majaakos naga soo wacay dhegeystahaasi Eh, sida quruxda badan oo barnaamijka uga qayb qaatay dhegeysta weli waxaad dhegeysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari asxaabta Eh, si quruxda badan barnaamijka uga dhiibanayaan fikradoo waatan dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal shirkadda safaricom waxay fursad weyn u keentay macaamiisheeda markaasi meel walba dunida dabcan ay ka joogaan dalkani kenya waxaana markaasi ku leedahay iminkan baahiyadii waxyaala qaar ah markaasi aad qabtay aan kaaha qabtirnay kaana kuuna fududaynay dhegeystan waana adeega markaasi dhanka qaybta youtube-ka dhegeystayaal youtube maanta waad waad isticmaali kartaa waana ka faa'iidaysan kartaa dhegeystayaal waana qayb markaasi fudud meel walba aad joogto haddii aad tuulo joogto iyo haddii magaalo joogto dhammaan waxaa markaasi la soconaysaa wixii dunida ka dhacayo oo halkaas ay markaasi kuu fudusay shirkadda safaricom waxayna markaasi kuleedahay ka faa'iidayso adigoo isticmaalaya adeegsanaya star five four four hash kadibna lambarka koowaad kusii dhifo halkaasi kala sii ambaqaad kala sii jahanqaad waxyaalaha muhiimka ah oo aad kala socon karto oo aad jeceshahay inaad ka booqato ama aad tagto qaybta youtube-ka waxaa la dhegeysaa fursadda weyn ee shirkadda safaricom ee ku siisay youtube-ka in aad markaasi aad kaga faa'iidaysan karto qaybta wax karinta cunnada noocyada kala duwan habka wanaagsan aad u karan karto habka wanaagsan oo dhadhan cuntadaada u yeelan karto iyolaba xaraf ama curuf dabcan caraf aada u wanaagsan oo qofka markuu ama agtaada u marayo uu dareemi karo in halkan markaasi laga karanayo bariis ma aha bariis reyko bariis dalac inaad karanayso oo markaas hilibkiisa udgoonkiisa howlihiisa kala duwan wato ayaa markaasi la dareemi karaa qof walba uu dareemi karaa waxaana markaasi kuu saashay kuuna fudaysay safaricom qaybta youtube-ka waana kuwa bilaash ah dhegeystayaal muxaadaro diini qur-aan waxaasoo dhan haddii aad jeceshana qaybta youtube-ka aad ka aadi kartaa oo halkaasi ayaa muxaadarooyin casharo fara badan aad kala socon kartaa iyo sidoo kale wax aad adiga doonayso aad kala oga aad kaga ogaan kartaa waxaana kuu fudaysay safaricom dhegeystayaal waqtigan covid sagaal iyo toban jiro owgiis waxaa sidoo kale fursad aad u heli karaysaan dadka waayeelada xanuunsan ee guryaha jooga aad u tegi karin oo lagaa codsanaya inaad sidoo kale video aad ka wici karto adigoo la jahan qaada dunidan oo qeybaha whatsappka videoga imoha sidoo kale qaybta facebook aad kaga wici karto qeyb video ah dadkii eheladaada si ay markaasi ula jahan qaadaan oo sidoo kale ay ku arkaan intaad markaasi cudurro iyo waxyaalo kala duwan aad u geeni lahayd sidoo kale dhegeystayaal geeraaradii gabayadii dadka waayeelada waqtiyadii fogeed hore ugu dambeysay sidoo kale waad kala socon karaa ama way kala socon karaan adiga ugee qaybta youtube-ka kaga faa'idaystaan star five four four hash shirkadda way ku fududaysay oo waqtigaada la jooga gmailka emailkana sidoo kale waxaala kala duwan ood u heli kartaa waxaasoo dhan wax halkee halkee ka heshay safaricom ayaa ku fududaysay waxayna ku leedahay star five four four hash qaraac ama xidig shan afar afar afar geys si hawsha kugu fudaato kadibna lambarka koowaad kusii dhufo oo halkaasi kala sinjaanqaad idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal iyo weliba qeybihii dambe ee barnaamijka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iyadoo saakaan diiradda ku saarayna kaga hadlaynay arrimaha xaaladda dalka dhegeystayaal iyo weliba kulankii markaasi madaxweynaha dhammaan uu iskugu yeeray xulafadii warweynihi nasa ay ka wada tirsanaayeen inkastoo laakiin ay ka wada baxeen waxaana mar kale uu doonayaa in dib ay u midoobaan sidoo kalena ay ku wadeeshiyaan qorshaha siyaasadeed ee labada kun labiyo labaatanka waxaana iminkan garwadeen ka yahay ama uu ka yahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taasoo keentay inay heshiisyo kala duwan ay sidoo kale kala saxiixan doonaan oo ay mowqifkooda siyaasadooda ay kaga guulgaari karaan ama ay kaga guulgaari karaan sanadda labada kun labiyo labaatanka dhegeystayaal waana tan markaasi madaxweynaha uu xitaa dhammaan iskugu yeeray kuwa oka waa stephen crosov soka musaswaten gulam salem davadi iyo sidoo kale gideon moy kuwaas oo hal xisbi ka tirsan kana baxeen urweynihii nasa raila odinga oo xisbi o d m keli ku taagan ayaa halkaasi sida qaar ay sheegaan laakiin qobarada dhanka siyaasadeed waxay leeyihiin waxaa laakiin dhanka ka jahoreersan dhanka la talinta siyaasadeed ee ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga laakiin waxaa iminkan waddada saxda u haleelay haddii markaasi uula xirtay madaxweynaha dalka uu sheegayo in arrintan uu soo fargeliyo sidoo kalena kaalin weyn uu ka qaato sidii asxaabtaasi dib ay usoo loqon lahayeen oo sidoo kale taageero xoogan uu ku heli lahaa dabcan ulubta ama kenyaanka shacabka oo markaas iyaga aragtidooda dabcan codbixintooda ugu dambeeya ka gaari karaan ama sidoo kale qofka ay taageerayaan ay ka gaari karaan dhegeystayaal waana markaasi siyaasadda xulufaysiga ee dhanka iminkan waddanka ka socoto iyadoo ciddii soo baxdo ama ciddii ay istaageeraan intaasi haddii ay arrinta daba dhammaato siyaasadda madaxweynaha ay markaasi ka dhameeyaan waxaa markaasi noqon doontaa in ay fooda isdaraan shakhsiyaadka soo baxo iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaasha qaadka telefoonada ayaan fikirkooda siinaa walaal soo dhow magacaaga halo star f m asalaamu calaykum waraxma wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaaga walaal soo dhowow soomane degmada balaambala soomane wiilkii balaambala haye waane waan fiicannahay sax
barnaamijka aad baan ola socdaa aada iyo aad
horta wax baa loo yeeray iyo madaxweynaha meel ka hadlay iyo waxaas ma socon doonto haye
dadweynaha coodayni doona haye
wax waxaa jira maaragtay lagu kala hari doono sax dawladda aamuwayn doonta ma soconayso haye
da- kuuraada rido waddanka hadduu afartan milyan u noqdo aha
asaa lacala soddon iyo shan ninkan u qaato aha dawladda intay wax ka farsameyn waayo haye
taadigoo kalaan baa u qaban waayo mhm
marka horta dadweynaha ninkan dadweynaha aada la socdaa mhm
duqanna waxbaa ka wareeray mhm
amninkan naasaa hadday jejebiyeen mhm mid kaloo lagu aqoonsan doono wakti lagu barto lagama lama joogo aha waktigaga wuu gaaban yahay aha
marka anigu waxay ila tahay duqanaysa wuu jaawareersan yahay aha
madaxweyne ku-xigeenka anigu waxaan filayaa calankiisa aad buu u socdaa aha
waxaa laga qabanna ma filaya ani haye xalayna lagu hadlo waa maqlaysa anaga muxuu yidhi cagajugleyd waxaa nooma tarayso haye shan bilood ka daba muxuu yidhi cagajugleydka waa laga bixi doonaa haye marka no aniga wasaasaan soo dhawaynaya aad baad umaasantahay soomane waa ku salaamay shukran soomane dhanka balanbala wuu mahadsan yahay sida fikirkiisa aragtiisa oga qayb qaatay xigayaasha kale aan qadka telefoonka siinaya walaal soo dhowow magacaagii halkaad ku sugan tahay iyo fikirkaada aragtidaada ee ku aadan qadka telefoonka iyo dhegeystaha walaal magacaaga halo star f m ka gudbay xigaha kalaan siinaya walaal soo dhowow magacaaga
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا نشوف مبارسة كامل مبارسة aadan haye aadan baa saqadku ka go'ay walaal soo dhow magacaaga
Hello.
walaal haye
This time what happened?
ambow haye soo dhowow
Dawdriga.
aha
Waxa waaye horta kulaama waxba ma karaya hadaa lagu riyo hadaa kale laakiin dhanka dawladda hadaa jir mm
waa laga yaabaa inaad soo haysa doqon hayla waxaa waaye hadda waxaad isku qabtay madaxweyne aha
meesha wax laga helaya isku qabtay toosana waswaas ma qabee aha
marka hadda mucaaradkan waxaa laiskugu yeera waxaa waaye waa in ayagana ay ka helaan garab marka duqaana ma raba inay maaragta isagaa dad garabsi inuu garab loo noqdo hada raba Ah. waa tahay ambi qadkiga ka bax durbo waan ka xumaay walaal soo dhow magacaaga walaal magacaaga warkaabi raadiya howg waay dhegeystaha si qadka uu ka baxay Eh, waa tahay uu mahadsan yahay laakiin as- inkastoo uu doonayo fikirkiisa iyo aragtiisa inuu ka dhiibto laakiin uma saamaxayso qofka haddii eh, dabcan uu raadiyaha ama aaladdu inaga dhegeysanaysa ee u shidanta ee u shidan tahay dabcan waan kala dambeynaa haddaad ogeen haddii aad u malaynayso inaad la so- isla soconno aniga wax yar ayaan codkayga uu ku soo gaaraya laakiin aan mar hore markaan in haddan kula hadlayo daqiiqada ama wax yar kadib ilbiriqsi yar kadib aa kusoo gaaraya codkaas haddaad ogeen walaal soo dhow magacaaga
You have received a reverse.
waa tahay qadkaasi waan ka xumahay dhegeystayaal shirkadda safaricom haddii markaasi aan de- iminkan aan fiiriyo waxay shirkadda safaricom ay ku keentay adeeg fursad ugu wanaagsan ee aad ku iibsan karto telefoon casri ah waana telefoon markaas in badan aad ku taami jirtay kuna ma- hamin jirtay oo lagu kala iminka dukaan weliba aad ka heli karto sida eh, shabakada masako com dukaan shirka- dukaamaha dukaanada sida shirkadda safaricom iyo dhammaan dukaanada markaasi lagu iibiyo teleefoonadan waa fursadda iibada ugu wanaagsaneed ee safaricom iyo macaamiisheeda ay ku sinayso telefoonka casriga aysan ku dhaafin dhegeyso telefoon casri ah waxaaba waxyaalo badan ayaad ku- ay ay kaaga caawin karayaan oo aad kaga faa'iideysan karta tusaale dhegeysa markaad haysto telefoon casri ah waxaa markaasi internet aad u isticmaali karta oo aad wax badan kaga ogaan karta kagana faa'iideysan karta googolka ayaad kaga baaran karta wax waliba aad jeceshahay erey waliba kugu adkaado waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa in aad markaasi guriga kaga soo shaqeyso telefoonkaasi oo ah new ray aad u isticmaal tilmaamaha oo sidoo kale aad u isticmaali karta tilmaamaha qaraarada googolka sawiro iyo weliba waxyaalo kala duwan oo aad markaasi noloshaada kugu anfacayso oo sidoo kale aad ku maareyn karayso dhegeystayaal haddaba dhegeysta waxaan kuleenahay inaad kaga faa'idayso shirkadda safaricom iyo weliba fursadan weyn ay ku keentay oo aa noloshaada wax waliba kaaga qaban karto waa sidee dhegeystay telefoonkan marka hore iska hormari lacag yar oo shan boqol ah kadibna labaatan labaatan aad iskaga bixin karta isbuuc maalin iyo sidoo kale waxaa iskaga bixin ka- eh, dabcan isbuucii maalintii sidoo kale bishii aad iskaga bixin kartaa new ray safaricom ay ku keentay dukaanka kugu dhow kasoo qabso ee safaricom waana telefoon aada u fiican telefoon wax waliba kaa qaban karo kaa difaaci karo sidoo kale wax waliba ku aad kaga baran karto qeybaha kala duwan ee youtube-ka internetda internet internetka waxyaalo badan ayaad markaasu ka anfacaya iyo weliba isqurxinta cilaanka ee qeybka ah waxaa intaasi kusii dheer qeybta online-ka inaad wax- wax badan kaga baran karto kana ogaan karto haddaba maanta teg dukaanka kugu dhow safaricom si aad u hesho telefoonadan muhiimka ah ee ta- casriga ee ku keentay shirkadda safaricom haddaba maanta kugu habboon waa tahay dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay hal dhegeystayaal laba dhegeystayaal qadka telefoonka siina kadibna habadaan isku macsalaameynana qadku durbo ka bixi dhegeystahaasi dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaasha qadka walaal soo dhow magacaaga waa tahay fadlan walaal soo dhow magacaaga
alo waa cabdulaahi xaaji mawaafaq salaamiisa bukalo adigii dhammaan saasan cabdulaahi xaaji walka iga soo wacaysa ogaas
walaal waxaan kaa soo wacayaa dalka etoobiya cabdulaahi xaaji etoobiya waa tahay cabdulaahi xaaji qadku ka baxay waan ka xumaay walaal soo dhowow halow star f m
halo saafem walaal magacaaga cabdinur maxamed ibraahim oo joogo ifanuura yaa
cabdinur maxamed ibraahim oo joogo ifanuura cabdinuur haye marka waxaan dhihi lahay uhuru macnaha siyaasadu wataaye ahe kaskaas geed baan dhihi lahay ani haye markaas markaa dee waa siyaasa kota siyaasa marnabadna waa lagu rabaa aad ba mahadsantahay cabdulaahi qadka telefoonka walaal soo dhowow halow star f m waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waan ku salaam walaalo waan kaa qaaday magacaaga
ibraahim tagala ibraahim halkaa iga soo wacaysaa
tagala
bangal miya
abuw matagala kitengela miya kitengela
matagala okay halkee ka ta- halkee ku taallaa waa tahay dhegeystaasi misfahmayno kitengela iyo kutongela wuxuu dhahaybo waa ka raaligelinaya walaal magacaaga ii sheeg fadlan da- dabeecaddaasi waa soo noqotay waan ujeedaa maanta haddii arrinkaas aad ku dhaqanayso oo aad ila wadaagka ama haash aad ugu soo wacayso waan kaaga digayaa ha igu soo wicin dad kale ku wac ha igu soo wicin fadlan waan kuu sheegayaa ha igu soo wicin ha igu soo wicin haash qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga ya
salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal waa yuusuf moodika yuusuf moodhika saaxib soo dhowow
waa nala barnaamijka dhaawgooda aad iyo aad
madaxweynaha inuu kulan la qaato mucaaradka naasa horta anigu waxaan arkaa inay xalis ku jirto haye
waayo maadaama
waa tahay qadka dabcan dhegeystayaasha way ka go-ayaan waan ka xumaayay cilad oogiisu jirtay walaal soo dhowo magacaaga
maxamed ojo wasaaris axmed haye
aniga waxaan le- waxaan leeyahay mucaaradku wuu heshiin doonaa ehe
kadibna nin bay la soo bixi doonaan haye
taasna waxay suurtagelin doontaa inay si dhib ku ugu gudaystaan doorashada soo socota aad iyo aad
aniga saasaan leeyahay
waa taasi dhegeystaas ayaa u dambeeyey dhegeystayaal haddaba mar kale aan kugu celiyo haddii aad isticmaalayso telefoon casri ah telefoon smartphone ah maantaba orod booqo shabakada dabcan booqo dhanka youtube-ka oo markaasi kaga faaideyso sidoo kale ka dhegeyso muxaadarooyin mu- dabcan waxaana markaasi aad eh, kaga faaideysan doonto waa dabcan aad ku aad wax walba kaga faaideysan karto qaybta youtube-ka hadday tahay qur-aan muxaadaro wax waliba aad jeceshahay maanta safaricom ayaa markaasi kuu fudaysay kuna sahashay dhegeystayaal waxaana markaas ay kuliya keliya ku leedahay qaraac star five four four hash waa xidig shan afar afar afar gees kadibna kaga faaideyso lambarka koowaad kusii dhufo waxaana markaasi kuusoo dhacaya fariin deg deg ah halka- halkaasi ayaa kala amba qaadi karta oo kala socon karta garaarada gabayadii waxyaalihii markaas dadka ay aada u xiiseeyaan cuntada qaabyada noocyada kala duwan loo kala kariyo haddii markaasi cunuxumo ay ku haysay maanta waad kaga faaideysan kartaa haddii aad u baahneed inaad markaasi casharkii waxyaalo fara badan aad kaga sii faaideysato qeybaha markaasi haddaad jaamacad akhrisanayso college ad akhrisanayso maantaba waxaa markaasi kaaga faaiday aad ku- ay kaaga faa'ideysanaysaa shirkadda ama ay ku- ku faa'iideynaysaa shirkadda inaad qeybta wax waliba aad kaga baran karayso nooc waliba aad jeceshahay waxaana keliya qaraacaysa star five four four hash kadibna lambarka koowaad kusoo dhufo halkaas iska sii diiwaangeliya haddii aad isticmaalaysa lafta safaricom ama shirkadda safaricom haddii aad isticmaalayso dhegeystayaal maantaba haddii aad doonayso inaad wax waliba aad ka hormariso noloshaada oo qeybaha youtube-ka oo aad jeceshahay inaad ka hormariso maanta waad ka hormarsan kartaa oo waad kaga faaideysan kartaa waana ku soo saaran kartaa wax aad jeceshahay oo aad ku kaysan kartaa ha ciloobin cilaha dareemin oo sidoo kale haskurbeynin adigoo haysato kaga faaideysan karta qeybaha kala duwan ee youtube-ka shirkadda safaricom waqtigan ay kuu fududeysay oo musalsalaadka waxyaalaha markaasi kala duwan wararka barnaamijyada waxyaalo weliba oo adiga aad jecesha youtube-ka aad ka heli karto ayaa haddana laga yaaba inaad cilo iskaga dhimato baadiyaha kan joogo kan miyiga joogo kan me- meelaha fog tuulada joogo iyo kan magaalada joogo waxay markaasi shafar- safaricom doonaysaa in ay mideyso oo dhammaan hal level ee dhammaan ay ka wada shaqeeyaan ama ay ka wada socdaan safaricom star five four four hash then lambar lambarka koowaad kusii dhufo ama number one kusii dhufo halkaasi kala siimbaad kala sii soco safaricom wax waliba ay ku- ay doonaysa in adiga markaasi kaa jaahilbaxo sidoo kalena ay kugu gaarsiiso meel waliba adiga aad jeceshahay oo aad markaasi ku marin karto wax waliba kala socon karto ka ogaan karto qeybaha kala duwan ee youtube-ka laga yaabaa inaad markaasi fahamsaneen oo laga yaabaa in badan aad dhihi jirtay internet fiican ma haysto internet igu filan ma haysto ama qad igu filan ma haysto maantaba qad ku filan waad haysataa oo safaricom ayaa markaasi kuu keentay star five four four four hash idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa dhegeysa ogsoonow haddii aan kugu daro qeybaha kala duwan ee gmailka ama emailka waad ugu diri kartaa oo sidoo kale video sidoo kale waad iskaga wici kartaan waana kuwo wax waliba data wax waliba kaa saacidi karto waana free in yar haddii aad u baahan tahay kuwa kale lacagta aad kaga iibsan karto qeybo yar aad ku iibsan kartaa adigaa la jaan qaadi kartaa la socon kartaa maantaba aan wada soconno wada dhaqaaqno dhegaystayaal oo aan ka faa'iidaysanno shirkadda safaricom qeybaheeda kala duwan aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan dhegeystayaasha fikrada aragtida kala duwan barnaamijka ay u qeyb qaadanayeen barnaamijka waxaa daadinaya nala socodsiinaya anigu ah yuusuf bakat asxaabtii markaasi ka qeyb qaatay aad baan uga mahad celinayaa oo markaasi diiraddan ku saaray inay saakay arrimaha xaaladda dalka iyo weliba kulanka markaasi madaxweynaha dhammaan uu iskugu yaray asxaabta iyo weliba xulufooyinka ururweynihii naasa ee ka tirsanaa si markaasi qeyb ay uga qeyb qaataan oo sidoo kale wanwaan siyaasadeed ugu dhex galo oo asxaabtaas iskugu keeno ururweynihii naasa taasi oo galaangal siyaasadeed ay doonayaan inay ku yeeshaan sanada labada kun labaiy labaatanka dhegeystayaal waxaana barnaamijka markaasi inoo daafura ka qeyb qaatay dhegeystayigu hore inoo furay ayuu ahaa wuxuu ahaa faarax cabdulaahi oo dhadhaami naga soo wacay xigaas waxaa soo raacay aadan ibraahim oo isiolo naga soo wacay iyo sidoo kale maxamed nuuno raam naga soo wacay iyo sidoo kale aabaha nabadda oo fikirkiisa aragtiisa ka dhiibtay isagoo ku sugan gaarisa bashiir abdi oo asagana dhadhaab ku sugan bilow xasan gaarisa ayuu ku sugan maxamed yuusuf sidoo kale machakos ayuu ku sugan yahay soomale balanbalaa fikirkiisa ayuu ka dhiibtay ambiye raamo iyo sidoo kale cabdulaahi oo ifo inaga soo wacay yuusuf modika iyo sidoo kale axmed gaarisa inaga soo waceen dhammaan aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha quruxda badan sida fikirka ay aragtida uga dhiibteen waana uga mahad celinaya dhegeystayaasha intay u suurtageli weysay ama usoo geli wayn qadka telefoonada waan ka raaligelinayaa inta markaasi ayagana dabcan usoo gashay laakiin qadska ogeys kaga baxeen ayagana waan ka raaligelinaya halka kuwa ka qeyb qaateenna sidoo kale aan uga mahad celinaya kuwana dhegeysanaya laakiin dhegta noo raaricinayo dhegeysanaya barnaamijka idaacadda star f m ayagana waan uga mahad celinaya laakiin aan ka qeyb qaadanin laakiin ayagana taageero buuxda ayay noo hayaan mar weliba aad baad u mahadsantihiin waxaynoo ballana maalinta berito arrimaha qoyska haddii eebaha raali ka noqdo dhegeystayaal u diyaargarooba gorow barnaamijka arrimaha dabcan taariikhda iyo waxaas yuusuf gaas hadduu eebaha raali ka noqdo madasha barnaamijka hadduu eebaha raali ka noqdo dhegeystayaal iska bedelay mawjada iska wicinin si aad uga dhegeysato wararka barnaamijyada xiisaha badan dhegeystayaal barnaamijka waxaa inala socodsiinaya soona saarana anigoo ah yuusuf bakat inta ka hore waa inii xiisi doonaa waa inii tebi doonaa waxaa inaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhagaa dhammaan dhegeystayaal